عليكم رقيبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh ayna waajib tahay inaan u mahad celinno muxaadarada iyo kelimada maanta darsigeenu uu ku saabsan yahay ciwaankeedu waxa weeye waajibaatu almar'ati almuslima waajibaadka saaran haweenta muslimadda ah haddii ay joogto waddanka muslimka iyo haddii ay joogto waddanka wadamada reer galbeedka iyo gaalada xilka saaran ama waajibka saaran ayay muxaadaradu ku saabsan tahay allaha subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu idinkana idinku anfaco annagana niyadanada iyo qasadkanaga uu hagaajiyo hadalgudna allah subxaanahu watacaala uu naga siiyo ayaan allah weydiisanaynaa mar allah subxaanahu watacaala ruuxa mar hadduu qaan gaadho oo uu gaadho xilligii xilku saa xilku fuulahayay waajib ayaa saaran allah subxaanahu watacaala wuxuu ku mahadsan yahay bini aadamka inta aynan qaan gaadhin oo da-doodu yar tahay ama caqli ahaan ayna u bislaanin ama awood ahaan jirkoodu uusan si fiican u adkaanin allah subxaanahu watacaala muusan xil saarin waajibna muusan saarin sida nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulkeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddex qalinka waa laga kor qaaday buu nebigu yihi sal alay wasalam saddexdaa waxaa ka mida ilmaha yar ilaa uu ka qaangaadho ruuxa waalan ilaa uu ka miyirsado iyo ruuxa mactuuha ah ee caqli la-aanta ilaa caqligiisii uu ka helo marka allah subxaanahu watacaala waa ku mahadsan yahay walaalayaal markaynu da-yarayn oo caqligeennu u dhimanaa oo awooddeenna jidhkeenna awooddiisu aynan si fiican u dhismin rabbi subxaanahu watacaala markiiba xil laynama saarino waajib inaguma soo dadejinin laakiin markii aynu awood u yeelanay oo qaangaadh aynu qaangaadhnay oo aynu caqli ahaana u bislaanay jidhkeennuna xoogaystay kadib ayuu ilaahay subxaanahu watacaala waajib iyo xilina saaray taas ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala wixii intaa ka dambeeya ruux kasta mas-uuliyad iyo xil baa saaran bulshada muslimka ah ama mujtamaca muslimkaa khaasatan ruux walba mas-uuliyad baa saaran haweenayda mas-uuliyad iyo xil baa saaran ninka mas-uuliyad iyo xil baa saaran yacni waxa weeyaan ninka yacni madaxda mas-uuliyad baa saaran raciyadda mas-uuliyad baa saaran yacni waxa weye cid aan mas-uuliyadi saarnayni ma ay jirto waana ta nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka saxiixa uu ku tilmaamayo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati buu nabigu uri sal alay wasalam kulligiin waxaad raa waxbaad raacdaanoo waxbaa laydiin diray waxbaa laydin raaciyey ood la jirtaan wixii aada raacayseenna waa laydin weydiin doonaa buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaa kadib uu nabigu faahfaahiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninka madaxdaa baa laga bilaabay muslimiinta madaxweynaha u ah waxbaa loo diray oo uu la raaciyey waana la weydiin wixii la raaciyey ninka guriga iskale ee guriga mas-uulka ka ah waxbuu raacsan yahay oo la raaciyey oo xil baa saaran oo gurigiisa iyo reerkiisa xil ka saaran yahay waana la weydiin haweeneyda xil baa saaran buu nabi uri sal alay wasalam oo ninkeeda gurigiisa iyo caruurta ayaa xil ka saaran yahay waana la weydiin ilaa nebigu sal alay wasalam uu yidhi ruuxa dhallinyarada ah guriga aabihii iyo xoolihiisa ayaa xil ka saaran yahay marka kulligiin xil baa idin saaran buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana laydin weydiin doonaa oo maalinta qiyaamada waa laydinkala xisaabtami doonaa mas-uuliyaddii in aada gudateen iyo in aada ku gabadfasheen waa laydin weydiin doonaa sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaana inay haweenta muslimadda ah ay ogaato in aysan ahayn ruux yacni aan xil saarnayn inaysan isu qaadanin oo ay ogaato inuu xil saaran yahay oo waajibaad saaran yahay oo mas-uuliyaad ay saaran yihiin sidii ay mas-uuliyaadkaa iyo xilkaa ku gudan lahaydna inay ku dadaasho waa laga maarmaan walaalayaal marka waajibaadka ina saaran haddaad tihiin dumarkii muslimaadka ahaa way badan yihiin waajibaadkaas waxaa ka mid ah oo runtii waxa weeyaan qeybka ah ma wada koobi karna laakiin wixii ilaahay naga waafajiyo subxaanahu watacaala baan jecelnaha inaan ka xusno kow waajibka koowaad ee gabadha muslimadda asaarani wuxuu yahay tacalumu diin illaahi tabaaraka wa tacaala inay ilaahay diintiisa barato oo ay ogaato wixii ilaahay u abuuray oo ay fahamto ujeeddadii adduunyadan loo keenay oo ay ku dadaasho ay barato jidka ay jannada ilaahay u marayso cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala wixii geynayana ay barato ay barato noloshan adduunyada ee la joogo maxaa ilaahay kaaga ogol yahay muxuusanse ku ogolayn inay barato ayaa loo baahan yahay macnaheedu waxa weeyaan waajibka ugu horeeya ee gabadha muslimadda ku waajibaya macrifatu rabbiha way inay rabbigeed barato subxaanahu watacaala kitaabkii ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala inay barato dhaxalkii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi uu ka tegey oo axaadiistiisa inay barato dariiqay ilaahay u mari lahayd subxaanahu watacaala inay barato waajibka koobaad midkaa weeye waana midka rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi xadiidka saxiixa uu ku tilmaamay talabu alcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga shareecada raadintiisu waxay waajib ku tahay ruux kasta oo muslim ah haddaad rag tahay iyo haddaad dumar tahayba waxaa laasim kugu ah ilaahay subxaanahu watacaala inaad barato oo aada diintiisa barato ruuxa hadduu ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal caqli buu ina siiyey oo maqal buu ina siiyey oo arag buu ina siiyey oo awood buu ina siiyey oo wakti buu ina siiyey oo caafimaad buu ina siiyey allaha subxaanahu watacaala intaa isugu keen daray in aynu jaahil ka ahaano oo aynaan garaninba oo aynaan baranin runtii waxa weeyaan waa gaboodfal ama khalad intiisa la eg weeye waxaa loo baahan yahay marka walaalayaal haddii allah subxaanahu watacaala iyo maalinta aakharo aada rajo ka qabtaan oo raja ay idinkaga jirto nolosha dambe iyo mustaqbalka dambe waxaa lagaba maarmaan ah in aada ilaahay diintiisa wax ka barataan subxaanahu watacaala sababtuna waxa weeye waxaa u baahan inaad ogaataan laa ilaaha ila allah oo islaamka u ah kelimada asaaska ahee diinta islaamku ku dhisan tahay ah cilmi la-aan ma asaxayso laa ilaaha ila allah macnaheeda inaad garanaysaa loo baahan yahay tiirarka ay ku taagan tahay inaad garanaysaa loo baahan yahay waxa ay kuu ogoshahay inaad garataa loo baahan yahay waxay kuu diidan tahay inaad baratay u baahan tahay shuruud bay leedahay inaad baratay u baahan tahay waxyaalo laa ilaaha ila allahu buriyaa jira oo islaamnimada aad kaga baxayso inaad baratay u baahan tahay salaadii markii loo yimaado sidoo kaleeto shay kastoo ilaahay kuu dhaweynayo subxaanahu watacaala oo janno ku doonayso cilmi la-aan iyo aqoon la-aan waxba lagu fali maayo ilaahayna kaa yeeli maayo subxaanahu watacaala walaalayaal marka waxaa laga maarmaan ah haddii uun rajo haba yaraatee aakhare aan ka qabno inaynu qodobkaa isagaa ku dadaalno oo ah barashada diinta ilaahay subxaanahu watacaala waxaa nasiib xumo a runtii muslimiinta rag iyo dumarba maanta inay ka jeedsadeen ilaahay kitaabkiisa subxaanahu watacaala iyo dhaxalkii nebi maxamed inooga tegay sala allahu calayhi wasalam waxaad ogaataa walaalayaal tawxiidku ma asaxayo cilmi la-aan salaaduna ma ansaxayso cilmi la-aan allah subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yihi faclam annahu laa ilaaha ila allah cilmiga ayaa laga hormariyey laa ilaaha ila allah salaadana sidoo kaleeto nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii agtiisa ku tukaday ee u yimid ee nebiga salaamay wuxuu nebigu ku yidhi sal alay wasalam irjic fasalli fa innaka lam tusal kac noqo oo salaada tuko waxba ma aadan tukanin buu nabigu ku yidhi sal alay wasalam saddex goor baa lagu celiyey sababtuna waxay ahayd salaad khaldan buu tukanahayey hadday salaadu kaa khaldan tahayna ilaahay kaa aqbali maayo subxaanahu watacaala waa inay salaadaadu waafaqsanaato sidii nebi maxamed u tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee inoogu jideeyey haddii ay waafaqsanaan weydo jeebkaaga aada kala timaado ama dadka uun iskaga dayato dameeryo dhaan raacday iska noqoto ama dadka say samaynahayaanun aad iskaga dayato markaasi waxa weeyaan aqoon darro aad ku salaysa iyo jahli salaadaada ilaahay kaa yeeli maayo subxaana watacaala waxaana arrintaa kutusaya xadiidka saxiixa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun buu nabigu sal alay wasalam ruuxii camal sameeya camalkaasoo amarkanagu uusan ku sugnayn oo sidii aan amarnay aan u dhicin camalka ruuxii sameeya aan sidii shareecada ugu talagashay nebiguna jideeyey aan u dhicin camalkaasi waa lagu soo celinayaa waa lagu diidayaa laga yeeli maayo waxaa nasiib xumo ah inaad intaad tukanaysay afartan sano ama soddon sano ama ka yar ama ka badan haddana adigoon hal salaada lagaa aqbalin aada ilaahay subxaanahu watacaala u tagto oo maxkamadda ilaahay lagu saaro subxaanahu watacaala runtii waa tacab khasaariya nasiib xumo weye wayna dhacaysaayoo nabigeennay ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ruux waxaa jira maalinta qiyaamada imaanaya oo lixdan sano lixdan yacni waxa weeye sano tukanahayay hal salaadana ilaahay uusan ka aqbalin subxaanahu watacaala runtii waxa weeyaan waxay ku dhacday nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marna rukuucdaa ka khaldanay marna sujuuddaa ka khaldanay in badan oo idinka idinka mida waxaa laga yaabaa inaydan sixi karaynin faatixada akrinteeda inaydan sixi karaynin qaabkii loo dahaaro qaadan lahaa inay idinka khaldan tahay qaabkii loo weysaysan lahaa inay idinka khaldan tahay qaabkii loo qabaysan lahaa inay idinka khaldan tahay sidii caadada laysaga daahirin lahaa yacni waxa weeye aasaaskii salaaduba ku taagneyd inay idinka khaldantaa laga yaabaa ama rukuucdii ama sujuuddii inay wax badan khaldan yihiin haddana aan diyaar loo ahayn in la saxdo oo macnaha waxa weeye la cilmiyeeyo oo cilmi lagu saleeyo la barto inaan diyaar loo ahayn ayaad moodaa oo dad badan ka muuqata runtii waa arrin nasiib xumo a wey gabdhaha muslimaadka marka waxaan kula talin lahaa allah subxaanahu watacaala aynu ka cabsanno aynu ka xishoonno allaha subxaanahu watacaala wax walba ina siiyey intaasoo nicmood haysataana isugu kiin daray inagama mudna walaalayaal inaan jahli ku noolaanno oo rabbi subxaanahu watacaala aynu iska dhega tirnoon iska indha tirno wixii xaggiisa ka soo degay oo waxyi ahaa qur-aan iyo sunnada nabiga sal alay wasalam ah inaanu iska dheetirno wuxuu inaga mudan yahay ma aha haweenkii dumarkii ay mudan tahay inaad ku dayataan oo ayaga dhaqankoodii aada raacdaan ayaa waxay ahaayeen haweenkii saxaabada ee waktigii nebiga noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebi maxamedna ardadiisii ka mid ahaa dumarkaasi waxay ahaayeen yacni kuwo ragga kula tarsama diinta barashadeeda yacni saxiixulbukhaariga waxaa ku yaalla in ay dumarku nebiga u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam yacni erge ka socota dumarka ayaa nebiga u timid waxay ku yidhaahdeen nebi allow raggii baa nooga kaabatay oo waktigaaga intiisii badnaa rag baa qaatay sidaas daraaddeed waxaan rabnaa annaga wax wakti khaasa inaad noo samayso waktigaasoo diinta ilaahay aadana barto aanu su-aalaha goonida noo ak weydiisanno aanu si gooniya kuula kulanno ayaanu kaa rabnaay oon kaa codsanaynaa inaad noo samayso maalin toddobaadka ka mida ayuu nebigu u sameeyey sal alay wasalam dumarka maalinkaasayna nebiga wax ka baran jireen ayagoo raggana la wadaagahaya masaajidka duruusta ka socota oo masaajidkana way imaan jireen oo ragga way la qaadan jireen cilmiga iyo duruusta haddana si gooniyay u codsadeen in iyaga maalin gooniya loo sameeyo nebiguna waa u sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka dumar noocaasoo waxay ahaayeen khayr badan oo meesha idinku hadda aad tartanka ugu jirtaan guri la qurxiyo iyo ilmo la dhalo iyo waxoogaa xoolo oo meel la dhigto iyo yacni shaqo adduunyo meesha aad idinku tartanka ugu jirtaan ayagu tartan waxay ugu jireen dhanka aakharo iyo allah barashadiisa subxaanahu watacaala iyo inay ragga uga hormaraan ama ay yacni kula sinaadaan ilaahay diintiisa subxaanahu watacaala inay wax ka ogaadaan oo nebiga wax ka bartaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa nasiib wanaag ah maanta qur-aankiina waa noo yaalaa axaadiistii nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyadoon waxba iska dhimanayn oo sideedii abay noo taallaa laakiin waxaa nasiib xumo ah dumarkii inay in badanoo ayaga ka mida ay jeedsadeen oo runtii aynan muhiimad wey ballo lahayn diinta islaamka barashadeeda iyo inay allah subxaana wa tacaala diintiisa ay bartaan walaalayaal adduunyadiina inaad barataan baad doonaysaan iskuullaad gelaysaan jaamacadaad gelaysaan adduunkii baad baranaysaan laakiin aakhiradiinii inaad saa u gacan bidixaysaan waa nasiib xumo weeye waxaa rasul rasuulkeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi allah subxaanahu watacaala wuxuu necab yahay addoonka adduunyadiisana yaqaana aakhiradiisana jaahil ka ah allah subxaanahu watacaala addoonka waa necab yahay ina allaha yubqidu kulla caalimin biddunyaa jaahilin bilaakhira adduunkuu yaqaanaa siduu u shaqaysan lahaa waa yaqaanaa sidaad jikada u gedina raashin u karin lahaydeen waa taqaanaa sidii afafka gaalada iyo dhaqamadooda aad u baran lahaydeen waa taqaanaa qaabkaad u labisataan waa taqaanaa qaabkaad isu qurxisaan waa taqaanaa sidii ilmo loo dhalo ama loo koriyo waad garanaysaan yacni sidii xoola loo sabcoqaad in badanoo idinka mid ah garanaysa laakiin sidee ilaahay loo caabudaa intiina badan inaysaan garani garanin bay u badan tahay in badan inaysan garanaynin aad bay marka walaalayaal nasiib xumo u tahay taasina waa dhaqanka gaalada ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu watacaala yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wa hum cani alaakhirati hum qaatiluun muuqaalka adduunkay yaqaanaan gaaladu aakharana waa moog yihiin buu alla yidhi subxaanahu watacaala adiga oo mu'minoo ilaahay yaqaana inaad haddana oo yacni allah rumaysan in aad dhaqankii gaalada ilaahay ku sheegay oo kala yeelato oo adduunkaagana xariif ku tahay oo taqaano aakharana aadan waxba ka garanaynin iyo jid loo maro iyo wax ilaahay raalli geliya runtii waa arrin aada nasiib xumo u aweyey gabdhaha muslimaadka waajibka koobaad ee saaran marka waxa weeye inay diinta ilaahay bartaan subxaanahu watacaala meelaha wax laga baranaya inay yimaadaan maraakibta inay yimaadaan culimada inay u yimaadaan wakti inay ka qabsadaan inay ilaahay subxaana watacaala diintiisa barashadeeda ragga kula tartamaan midda laga doonayo middaa weye waana midda keentay saxaabada dumarkoodii in laga helay dumar badan oo ragga intiisa badanba ka cilmi badan sida caaisha radiallahu canha oo runtii tusaale loo soo qaadan karo xaaskii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku jirtaa saxaabada yacni saxaabada guud ahaan rag iyo dumarba kuwa ugu cilmi badan ee cilmigii nebi maxamed laga dhaxlay soo guuriyey ayay caaisha kuwa ugu horeeya ayay ka mid tahay marka dumarkaasoo kale inaad ku dayataan baa loo baahan yahay oo aada barataan allah diintiisa subxaanahu watacaala walaalayaal qodobkaasi waa qodob laga maarmaan ah waana arrin biyo kama dhibcaan ah waana arrin lafdhabar u ah adduunkiina iyo aakhiradiina lafdhabar bay u tahay kolba inta aad dayacdaan unbaa aakhiradiina iyo adduunyadiinuna dayacmaysaa kolba inta aada hagaajisaan ood ku dadaashaan yay aakhiradiina iyo adduunyadiinu noqonaysaa qodobkaasi marka waa qodobkaasi waajibka koobaad allah barta oo ilaahay waxyiguu soo dejiyey barta oo iftiinkaa ilaahay xaggiisa ka yimid yaan laydinka badsanin oo dhaxalkii nebi maxamed sal alay slam meesha lagu qaybsanayo ha ka maqnaanina oo qalbigu mar walba wuxuu u baahan yahay in la dhaqo oo la nadiifiyo weelasha guriga idin yaallaba markii wax lagu cunaba waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo oo aad dhaqdaan bay u baahan yihiin qalbigiinna iyo dhaqankiinna wuxuu u baahan yahay kolba in la dhaqo oo la nadiifiyo oo bii-adan aada ku dhexdhexnooshihiin iyo gaadan gaaladan iyo wasakda idinka soo gaadhaysa in laga nadiifiyuu u baahan yahay waa inaad marka ilaahay diintiisa barataan subxaana watacaala waajibka labaad ee gabadha muslimadaa saarani waxa weeye inay ilaahay subxaana watacaala diintiisa tiirarka ay ku taagan tahay dhaqan ahaan inay ula timaado oo islaamnimadeedu aynan afka keliya noqonin in badan oo dumarka ka mid a iyo raggaba waxaa jirta in ay macnaha waxa weeyaan ay yacni islaam afka a mooyaane oo sheegasho a mooyaane dhaqankooda inaanan ku arkaynin wax islaamnimo ah waajibaadkii diinta ma ay gudanayaan waxaa laga yaabaa inaysan salaad tukanaynin waxaa laga yaabaa inay xoololeedahoo sakada bixinaynin waxaa laga yaabaa bisha ramadaan inaysan soomaynin waxaa laga yaabaa inayna xaj iyo cumro toona aadaynin haddana afka ay ka sheeganayso islaam baan ahay oo muslim baan ahay ruuxa noocaas oo kaleeta ah islaamnimadu sheeganaya waxba kama jiro taana waa inaad ogaataan ood ku talagashaan islaamku waa camal iyo dhaqan iyo mabda' yacni waxa weeyaan xubnahaaga iyo noloshaada kontaroolo oo kuu taliyo weye laakiin wax afka uun laga sheegta ma aha allah subxaanahu watacaala diin yacni islaamnimada iyo iimaanka agtiisa janno lagaga helayo cadaabna lagaga badbaadayo waa mid qalbiga ku jira afkana lagaga dhawaaqay adimada iyo xubnaha iyo noloshaada oo dhanna kontaroolaya o u talinaya islaamnimada noocaas oo kalea inaad la timaadaan oo allah subxaana wa tacaala u hoggaansantaan oo allah subxaana wa tacaala aada isu dhiibtaan oo allah subxaana wa tacaala addoommo u noqotaan oo khalqigu waa laba qaarna shayaadiinta ayay addoommo u yihiin qaarna allah bay addoommo u yihiine allah addoonnimadiisa haddaad ka baxdaan ama shaydaan baa idin addoonsan ama gaalaa idin addoonsan oo maskaxda idinka qabsan oo ayagaa shuruucday dejiyeen idinku socodsiin haddaad ilaahay addoonnimadiisa ka baxdaan kuwo kalaa idin addoonsan oo addoommo ah laakiin haddaad allah keligiin ku xidhantaan raaligelintiisa ku dadaashaan sharcigiisa qaadataan wuxuu idinku waajibiyey la timaadaan wuxuu idinka reebayna daysaan ood ka tagtaan marka allah baad addoommo u tihiin khalqiga oo dhanna yacni xor baad ka tihiinoo wax kaloo idin addoonsadaa ma jiro shareecada iyo diinta islaamkana waxaa ka mida maqaasida ay u timid inay addoommada xorayso oo addoonsigay is-addoonsanayaan ay ka xorayso oo inay gaalo ina addoonsato laynaga xoreeyo oo in shaydaan ina addoonsado laynaga xoreeyo oo inay adduunya ina addoonsato laynaga xoreeyo oo allah keligii inaan addoommo u noqonno laynoo xoreeyo yacni taa inaan xor u noqonno aynu maskaxdeenna iyo dhaqankeennuba halkaa u baxo taas ayaa diintu ku dadaalaysaa waana midda runtii dadnimadu ay ku jirto iyo shaksiyaddu ay ku jirto wey walaalayaal shayga ugu horeeya ee idinka baahan diinta islaamka inaad toosisaan ee waajibka idinku ah wuxuu yahay in aad salaada aada tukataan salaada aada tukanaysaanna ay salaad cilmiyaysan noqoto oo aada garanayso wixii ka khaldan iyo wixii u saxsan salaada inaad tukataani waa shay laasim ah ruuxii salaada ka tagaayo rag iyo dumar midkuu dooniba ha ahaadee islaamnimo lagu tirin maayo rasuulkeenna inay ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ruuxa iyo gaalnimada waxaa u dhaxeeya uun salaada u dhaxaysa salaada hadduu ruuxu ka tago gaalnimadiisa shaki kuma jiro bal waxaa nabigeenna ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi diinta waxa ugu horeeye laga tegi doono waa xukunka iyo dawladda laga tegi doonaa nidaamka ku saabsan dawladda iyo maxkamadaha ayaa ugu horeeya wax laga tago waxaana diinta ugu dambeeya shay laga tago waa salaada buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ruux salaada ka tegay diin dambe oo ku laabani ma ay jirto diinta inteedii ugu dambaysay buu ka dhaqaaqay wabittaali ilaahay agtiisa waxba kuma laha walaalayaal waxaad ogaanaysaan siduu nebigu noo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh allah markaad maalinta qiyaamada u tagtaan waxa ugu horeeya laydinkala xisaabtami doono waa salaada haddii salaaddii aada hagaagtood imtixaankeeda ku baasto oo aada adduunka markaad joogtay soo hagaajisay acmaashii kaleetana saasaa saasay u hagaagaysaayoo iyaduna way raacaysaa haddiise imtixaankii salaada aada ku dhacdo oo salaadii si wax ka noqdaan macnaheedu acmaashii kaleetoo dhanna waxba tari mayso iyadana waa ku dhammaatay weye salaada marka waa qodobka muhimka weeyaane iska tiiriya oo salaada tukashadeeda ku dadaala oo salaad walba wakhtigeeda tukada ruuxii salaad la-aan dhintaayi islaamnimo lagu tirin maayo yacni waxa weeyaan salaad lagu tukan maayo janaaso lagu tukan maayo qubuurta muslimiintana lagu aasi maayo loona ducayn maayo hadduu dhinto kiniisadaha iyo meelaha unbaa la geynoo lagu aasi mooyaane qubuurta muslimiinta in la geeyo ma aha yacni hadduu nool yahayna inuu gabadh muslimad ah yacni gabadha gabadha macnaha aan salaada tukanini nin muslimoo tukadaay naag uma noqon karto yacni ninka aan tukanin ee taariku salaadkaa sida gabadha tukataba aynan xaas ugu noqon karaynin yacni waxa weeye gaal in yacni hangool dheer layskaga qabto oo lasla takooro oo layska fogeeyo u baahan wey maalinta qiyaamada rabbi subxaana wa tacaala markuu ka warramayo dadkii cadaabka galay oo naarta galay waxaa la odhanayaa la weydiinayaa maa salakakum fii saqar war naarta saqara maxaa idin geliyey dadkan saqara ku jirow markaasaa waxay odhanayaan lam naku min almusalliin walam naku nutcimu lmiskiin yacni maanaan tukan jirin adduunyada markaan joognay dadka in la quudiyo iyo masaakiintana maanaan amri jirin mana aanaan quudin jirin maanaan masaakiinta quudin jirin wax alla wixii xumaanana dadka gelayaanu la geli jirnay oo waa iska dabaalan jirnay maalintan taasa maanta la yimid oo adduunya aakharana waan beenin jirnay waxa ugu horreeyay sheegeen oo naarta saqara geeyey salaadayna tuka jirin allah inuu saqara idinka badbaadiyo salaada hagaajiya haddaad doonaysaan naarta saqara inaydaan gelin salaada saxa oo sidii nebi maxamed ay uga sugnayd u tukada oo u hagaajiya haddii kaleeto naarta saqara iyo adigu waad ishurran tihiinoo waxaad ku talagelaysaa inaadan ka badbaadayn naarta saqarana waxaad u dulqaadan kartaan ama xamili kartaan ma aha sidaas daraaddeed walaalayaal salaada ku dadaala oo salaadu sinaba yaysan idinka tegin oo salaadu sinaba ha u fududaysanina rasuulkeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi maalinta qiyaamada markii la yimaado nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi baa waxaa lagu dhihi doonaa ummadaada soo saaroo la soo bax baa la odhanayaa ummadaada ummadihii oo dhan baa meesha tuban bannaan baa laysugu yimid aadam intuu dhalay oo dhan wixii inaga horreeyey inta inaga dambaysaba meesha isugu yimaadeen markaasaa waxaa la odhanayaa nebiga sal lla alay wasalam ummadaada kala soo bax dadkaas oo ka soo dhex saar rasuulka waxaa la weydiiyey oo nebi allow khalqiga sidaa u badanee isu wada egee aadam dhalay ummadaada maxaad kaga garanaysaa wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadaydu sumad bay leedahay sumadda ummadaydu ay leedaheen ku garanayo waxa weeye iyo astaanta iyo calaamada aan ku garanayo meelihii ay ka weysaysan jireen baa iftiimaysa wejigii ay ku sujuudi jireenna wuu iftiimayaa calaamada aan dadka kaga garanayo waa kuwaasuu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh su-aal isweydii markaa haddaadan weligaana weysaysanin salaadna aadan tukan jirin adiga ummadaha kale ee naarta loo sii wado maxaa lagaaga garanaya o lagaaga soo saaraya macnaheedu waxa weeyaan cadaab ilaahay unbaa waxaad la gelaysaa gaaladii waaweynaa haamaan iyo qaaruun iyo fircawn iyo kuwii khayrka darnaa abulahab iyo abujahal iyo iyo adigu isku meel unbaa tegaysaan marka sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah wax kale oo aad ka tagtaanba walaalayaal salaada ha ka tegina wax kaloo fududaysasaanba salaadu yayna idinla fududaanin runtii waxa weeyaan salaada ruux ka tegay sida cumar ibnu khataab radia allahu canhu ka sugan laa xadda fi lislaami liman taraka asalaa ruux salaada ka tegay islaamka dhexdiisa wax dheefa kuma laha wax dheefa oo uu ku leeyahay ma uu jiro salaada marka hagaajiya oo salaada sinaba yeesan ha u fududaysanina wakti salaad walbana waktigeeda tukada dhaqanka ay dumarka soomaaliyeed lahaan jireen baa wuxuu yahay in badani inaysan tukanin oo ayaga ka mid a midii tukatana in ay macnaha tidhaahdo salaada waxaan tukanayaa xilliga habeenkii baan shanta salaadoodba isu geyn doonaa maalintii oo dhan waa iska joogtaayo way iska shaqaysanaysaayo danaheedaasay haysataayo habeenkii bay leedahay shantii salaadoodba caawa un baan qallayn doonaa bay leedahay wax qallahaasoo soconaya ma jiro salaad walba wakti buu ilaahay u yeelay waktigeedii intuusan ka bixin waa inaad tukataan oo salaada hagaajisaan ood ilaalisaan walaale haddii cadaab ilaahay subxaana wa tacaala aada ka baqaysaan shannana ay raja idinka hayso allah subxaana wa tacaala barwaaqada agtiisa uu ku diyaariyeyna aada doonaysaan inaad ka qayb gashaan salaada iska hagaajiya salaada markaad hagaajisaan oo allah in ayna waafajiya subxaana wa tacaala aynu ku guulaysanno salaadeenna inaynu saxanno oo sidii nebigu inoogu jideeyey ee igu yidhi sidaa aada u aragteen anoo u tukanaya u tukada markaynu sidaa u saxno waxaa soo raaca qodobka labaad oo ah sakada inaad bixisaan xoolaha aada leedihiin inaad ka sakaysaan hadda yacni waxa weeye dumar dumar badan oo xoolole baa jira bal idinkaa waayahan dambe xoolihiiba dhankiinay u bateen sidaas daraaddeed haweenaydii xoolole waa inay ka sakayso midii dahab leh dahabka ay qabto ay labisan tahay waa inay ka sakayso haddii ay ka sakayn weydo waxaa dhacaysa maalinta qiyaamada in ilaahay kugu cadaabo subxaana wa tacaala yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum hada maa kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maalinta qiyaamada markii la tago dahabkaagii iyo xoolihii aada sakada ka bixin weyday ayaa la dhalaalinayaayo naarta jahanama lagu dhalaalinaya laguyani lagu kululaynaya markay kululaadaan ayaa markaa lagugu gubayaayoo lagugu kaawidaynaya qaarka hore iyo qaar dambaha iyo dhinacyaha iyo kulli baa lagaaga kaawidaynaya yacni waxa weeyaan cadaab yani dab lagu marmarinayo lagugu gubayo yacni dhinacyahaago dhan baa lagu gubaya sidaas daraaddeed haddaadan doonaynin in dahabkaagiyo waxaad haysato xoolaha ee cadaab kugu noqdaan ka sakeeya wixii xoole ilahay idin siiye subxaana wa tacala oo ma wax adag baa walaalayaal waxaa rasuulkeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi maalinta qiyaamada ruuxii xoolo lahaayo ka sakayn waayey xoolihiisii waxaa loo ekaysiinayaa sidii mas weyn oo kalea loo ekaysiinaya mas bay isu rogayaan xoolihii maskaasaa marka afka afka u gelinaya afkiisa ayuu ruuxii sakada bixi waayey buu afkiisa afka gashanaya markaasaa wuxuu leeyahay ana kanzuka ana maaluka xoolahaagii baan ahay kaydkaagii baan ahay buu leeyahy waxaad dhigatay eed kaydsatay sake ka bixin weyday xoolihii aada haysatay aniga weeyaan maskii baa odhanaya afkana wuu ka cunaya marka walaalayaal waxaynu xamili karna ma aha cadaab ilaahay iyo fadeexo iyo ceeb aakharo uma dulqaadan karayna waxoogaaga yarka ah laga sakeeyo war boqolkiiba labiyo badh waxba ku yeeli maayo labadii boqolba shan waxba ku yeeli mayso kunkii shan iyo labaatan wax badan ku yeeli mayso waa wax aada u yar wax badan ba ilaah inama weydiisanin subxaana wa tacaala marka xoolahaad haysataanna ka sakeeya ayaan laydinku cadaabin waxaa soo raaca oo qodobka saddexaadi uu yahay ama qodobka afraadi uu yahay bisha ramadaan inaad soontaan oo allah subxaana wa tacaala bishaasi sanadkii oo dhan kow iyo tobankaa bilood buu idin yidhi cuna oo cadda halkaa bil oo ama soddon beri ama sagaal iyo labaatan beri ah ayuu allah subxaana wa tacaala ina yidhi iska daaya cunitaanka iyo cabitaanka iyo shahwada gudashadeeda iska daaya haddana habeen iyo maalinba inama dhihina maalintii keliya sawey habeenkii cuna oo cadda oo shahwadiina guta sidaas daraaddeed bal inta ma bishaa iyada ana inaad ku dadaashaan oo khaasatan waxa weeye waxaa laga yaabaa cuntada iyo cabitaanka iyo shahwada iyo inaad iska ilaalisaan laakiin waxaa aada u badan oo aada u badan oo lagu rogmaday oo dadku ku baabeen khaasatan dumarka in ruuxu markuu sooman yahay afkiisa uusan ilaalinin oo xamti aydaan iska ilaalinin oo xadgudubka carabku samaynaya aydaan iska ilaalinin waxaana nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash waxaa badan ruux sooman oo soonkiisa gaajo iyo oon mooye aan abaangud kale ka helaynin waa gaajooday wuuna oomay bes wax ka badan intaa ka heli maayo rasuulkeenna waxaa kaloo ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi soonku maaha inaad cuntadiiyo cabitaanka un iska daysaan ee soon waxaa la yidhaahdaa wixii ilaahay kaa xarimay inaad joojiso afkaaguna waa inuu soomo adinkaaguna waa inuu soomo yacni xubinkaaga tarankuna waa inuu soomo inaad allaah u go'do waya bishaa iyadaa ayadana bishaa soonkeeda ku dadaala soonkana cilmiyeeya saan salaadaba usoo sheegnay oo barta qaabka loo soomo iyo soonka maxaa jabiya iyo soonku muxuu ku fiicnaanayaa middaa iyadana aqoon idinkoo uleh markaa kadib soonka la imaada waxaa qodobka shanaadi uu yahay ciddii heli karta xoolo ay ku xajido maxramna heli kara xajka geeyo idinka idinka mida waa inay ilaahay beytkiisa soo siyaarato wey waa inay xajka iyo cumrada soo gudato wey maxaa yidhaha rabbi subxaana wa tacaala ayaa inagu waajibiyo waa tiirka shanaad oo islaamnimadaadu ku taagan tahay haddii aadan la imaanina islaamnimadaadii qaar baa duunsan cumar ibnu khataab radia allahu canhuna waxaa ka sugan inuu yidhi dadka awoodda leh ee xoolaha leh haddana aan xajiyeynin yacni ha laga qaado gibirka gaalada laga qaadoo kale maxaa yeelay muslimiin ma aha buy qur-aankana waxaa ka muuqdo rabbi subxaana wa tacaala inugu tusayaa ruuxu hadduu xajka tegi waayo oo xajkii arrintiisa iska fududaysto xaalkiisa inuu halisi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin war ilaahay xaj buu idinku leeyahay ruuxii kufriye oo xajka diidana ilaahay waa ka maarmaa waxba kugu fadhi maayo allah subxaana wa tacaala aday dani kuugu jirtaa innagay dani inoogu jirtaa inaan beytka ilaahay soo siyaarano dhawaaqii ilaahay inoo dhawaaqay inaynu yeelno ilan allah subxaana wa tacaala beytkiisa markuu dhisay nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam waxaa la yidhi dadka u dhawaaq wa addin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wa calaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq u dhawaaq baa la yidhi dadka meeshaasuu nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam ka dhawaaqay markuu beyt ka dhisay in alle intii ilaahay khayr la rabay oo dhan baa dhawaaqaasi yeelaysa oo ajiibaysa allah marka haynaga dhiga subxaana wa tacaala hadalkaa iyo dhawaaqa kuwa ajiiba waa in aad xajka haddaad heli kartaan xoolo aad ku xajidaan cid maxramo idingeysana aada haysataan waa inaad soo xajidaan oo xajka uusan idinla fududaanin nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yihi tacajaluu ila alxaj xajka u degdega buu nabi sal alay slam ha digdhigina maxaa yeelay waxbaa imaan kara waxaa imaan karta inaad xanuunsato jaaniskiiba kaa lumo xoolahaanaad waayi kartaayoo kaa baabi'i kara dhimasho iyo geeri baa imaan karta intaysan wax kuu diida uusan imaanin xajiya oo xajka taga buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh baytka ilaahay marka soo siyaarta dumarow oo hala badiyo weliba ku noqnoqoshadiisa badiya haddaad jaaniskiisa heli kartaan maxaa yeele nabigeena wuxuu yihi sal alay wasalam xajka iyo cumrada oo lagu noqnoqdaayey waxay dembiga u tiraan sida masalan yacni waxa weeyaan yani birta marka dadka la geliyo daxasha iyo qashinka saarani sida uu uga tirmo oo kale saasoo kale xajkiiyo cumradu ay u tiraan xaj ay yani dunuubta u tiraan walaalayaal marka waxa weeye tiirarkaa waaweyn ee diintu ku taagan tahay waa inaad ku dadaashaan waa yani waxa weye waa salaadii waa yani waxaan dhihi laha tawxiidkii waa salaadii waa sakadii waa soonkii waa xajkii waajibaadka kale ina saaran waxaa kamid a walaalayaal dumarka saaran yacni ragguna waa la qabaane waajib inaga saaran nabigeenna iyo rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo xaq uu inagu leeyahay rasuulkeennu wuxuu inagu leeyahay inaynu jeclaano oo aynu cid kasta ka jeclaano oo wuxuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma rumayninoo iimaan dhab a lagama helin iimaan dhammaystiran muusan la imaanin ruuxii aan iga jeclaanin xoolihiisa naftiisa iyo ehelkiisaba rasuul allah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inuu qalbigaaga ku wen yahay oo aad jeceshahay oo wax walba aad ka jeceshay cumar buu nebigu hadalkaa ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu ku yidhi cumar nebi allow waan ku jeclahay wax walba waan kaa jeclahay naftayda mooye markaasuu nebigu wuxuu yihi sal la alay wasalam cumarow maya ilaa aada naftaada xataa iga jeclaan markaasaa cumar wuxuu yihi nebiyow hadda ayaan naftayda xataa kaa jeclahay rasuulku wuxuu yihi sal la alay wasalam alaana yaa cumar cumarow hadda ayuu iimaankaagu dhammaystiran yahay buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabigeenna walaalayaal waxaad ogsoontihiin waa ilaah subxaana wa tacaala baa doortoo khalqigiisa ka doortay inaguu inoo soo diray muddadii noloshiisa yacni waxa weeyaan ilaahay uu rasuulka ka dhigay wixii ka dambeeyey diintaa ilaahay buu u shaqaynayay iyo siday inoo soo gaari lahayd iyadoo saafi ah oo dhammaystiran allah subxaana wa tacaala nabigeenna waxa uu inoo saaray inaynu jeclaanno jacaylka waxaa ka dhalanaya oo ka laazimaya inaynu raacno sunnadiisii iyo dariiqiisii inaynu raacno jacaylka ilaahay aynu jecelnahay rasuulkiisana aynu jecelnahay waxaa ka laazimaya inaynu jidkiisii marno oo sunnadiisu inala weynaato oo haddii lagu yidhaahdo shayga nebi maxamed buu ka soo jeedaayo nebi maxamed baa sameeyey ama ku teliyo amray waa in uu wax walba kaala weynaado naftaadu waxay doonaysa waa inuu kaala weynaado cid kale waxay kugula talinayso waa inuu kaala weynaado hadday naftaadu ku leedahay waxaa samee rasuulkuna daa uu ku yidhi waa inaad dayso hadday dawladdu ku tidhaahdo waxaa samee nebiguna daa uu ku yidhi waa inaad dayso haddii macallinkiiyo iskuulku ku yidhaahdo waxaa samee rasuulkuna ku yidhi jooji waa inaad rasuulka yeesho haddii ninkaagu ku yidhaahdo saa yeel rasuulkuna diiday waa inaad tidhahdo rasuulkiibaa diiday waalidka hadduu ku yidhaahdo waa inaad tidhahdo rasuulkiibaa diiday rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inaad wax walba ka hormariso jacaylkiisa iyo raacitaankiisa raacitaanka nebigana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa midka keliyate wanaagga aynu ku gaadhi doono sida rabbi subxaana watacaala qur-aanka inoogu sheega wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebiga amarkiisa yeeshaan ood afeecdaan waad hanuunaysaan waxaa laga fahmayaa haddaad khilaaftaanna waad lumaysaan waana midda aayadda qur-aanka rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala yani falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka taxadareen oo ha iska jireen buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala kuwa nebiga amarkiisa khilaafayaay inay asiibto fitno ama cadaab xanuujiye uu ku dhaco oo fitnada asiibaysa ay maxay tahay amarka nebiga haduu haddaad fududaysato oo sunnadiisa aada dayarsato oo ayna siibo weyn kula yeelanin fitnada ku asiibaysaay in bidca lagugu ibtileeyo wey ama shirki in lagugu ibtileeyo wey ama khaatimo xumo inaad ku dhimato wey ama xayaatadaada iyo nolodaada noloshaadu inaad ridowdo diintaba ka baxdo wey yacni waxa weeyaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii uusan ruuxu jidhkii nebi maxamed la weyneyn oo qiimo la lahayn shaki ma laha in fitno asiibayso balaayo ku dhacay fitnada ugu yare kugu dhici kartana waa in bidca aad ku dhacdo bidca haddaad ku dhacdana waa ta nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh salaamu caleyh uu odhanayo allahu wuxuu ka xidhay ruuxii bidca ku dha bidcada mubtadica allah wuxuu ka xidhay albaabka tawbada waa ka xidhay sida xadiidka saxiixa nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh uu tilmaamayo marka nabigeenu raacitaan buu inagu leeyahay waxaa kaleeto inagu leeyahay nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo waajibka inaga saaran uu yahay in markii aada maqashaan nebiga magaciisa aada ku sallidaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo aynan idinla fududaanin oo magaciisu uusan si caadiya inugu marin dhegteenna si caadiya uusan ugu dhicin oo aynan caadaysanin haddii nebiga magaciisa uu ku soo marood maqasho waa inaad ku sallido ood salliga markaba afka la gaadhaan la doonaya maxaa yeeley nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa ayaa ka sugan oo uu leeyahay maalin maalmaha ka mida nebigu isagoo saxaabada la jooga ayuu rasuulku sal alay wasalam mimbarka ayuu fuulayey markuu cagsi ugu horreysay qaaday buu nebigu aamiin yidhi cagsi labaad markuu qaadayna aamiin buu yidhi cagsi saddexaad markuu qaadayna aamiin buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadaa weydiiyo waxay dhahdeen rasuul allow saddexdii goor ee lugta qaadaysaba aamiin baa tidhi mana aanan kugu aqoon jirin waa wax cusube maxaad ula jeeday bay dhaheen nebigu markuu soo degay kadib bay weydiiyeen wuxuu rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii ugu horreyseen lugta qaadayeen aamiin idhi malakul jibriil baa ii yimid bul markaasaa wuxuu igu yidhi ruux ramadaan u soo galay oo isagoo caafimaad qaba oo nool ramadaan ku yimid isagoo loo dembi dhaafinna ramadaan dhammaaday ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeye aamiin dhe markaasaan aamiin idhi buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh malakul jibriil baa yacni hadalka wada nebiguna waa u aamininaya tii labaad lugtii labaad markaan qaaday wuxuu igu yidhi buu yidhi yacni ruux magacaaga maqlay adiga nebi maxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo aan kugu salliyin isagana allaha fogeeye ee aamiin dheh markaasaan aamiin idhi buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh qodob markii saddexaad oo aan aamiin idhina waxay ahayd malakul jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii yidhi ruux labadiisii waalid ay da' soo gaadheen oo agtiisa ay da' iyo duqnimo ku gaadheen oon dembi dhaaf ka kasbanin jannadana aan saa ku gelin ilaahay cadaabka ha ku fogeeyo naxariistana ha ka fogeeyo aamiin dheh aamiin baan idhi buu rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh macnaheedu waxa weye walaalayaal ma aha in nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu ruux caadi oo kale inoola mid noqdo waa in markii magaciisa aan maqalno aynu ku sallino oo uu yani waxa weye markaba aynu yani xaqa isagaa gudanno ayaa loo baahan yahay waajibaadka ina saaran ayay taasina ka mid tahay waajibaadka ina saaran waxay ka mid tahay walaalayaal oo gabadha muslimada a saaran waalidkiin waajib baa idinka saaran waalidkiin idin dhalay waajib baa idinka saaran inaad u baarinimo samaysaan inaad u samafashaan inaad xidhiidhisaan inaad hadalkooda maqashaan inaad u adeegtaan inaad waxaad ku dhaantaan aada siisaan yacni waxa weeyaan waad garan kartaan sida adiga hadda yacni waxa weeyaan aad yacni si alla sidii suurtagal ah oo waalidka aada wax ugu qaban karayso waa inaad wax ugu qabato amarkiisa iyo hadalkiisana waa inaadan diidin mar hadduusan shareecada khilaafsanayn maxaa yeele walaalayaal xaqa waalidku siduu rabbi subxaanahu watacaala qur-aanka ku sheegay xaqiisa xaqa ku xiga wey allah xaqa uu leeyahay addoommadiisa ku leeyahay oo inay caabudaan ah xaqa soo raaca waa xaqa waalidiintu leeyihiin oo ilmahooda ay ku leeyihiin w waa ka rabbi qur-aanka ku sheegay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaaliday allah subxaana wa tacaala wuxuu ina barayaa qur-aanka inugu barayaa waalidka in yani waxa weeyaan loo naxariisto oo loo samafalo oo yani baari loo noqdo maxaa yeelay waalidka imaanshahaaga aada adduunyada timid buu sabab u yahay allah baa ku abuuray laakiin dariiqa aada soo martay ee sababta ku ahaa waa waalidkaa wey dhibka uu kula soo maray xilli aada yacni tacbaan tahay tabar aadan haynin caqli aadan haynin waxba aadan shaqaysan karin ayaa waxay heegan ugu jireen oo ku rafaadsanaayeen say kuu korin lahaayeen aabbuhu wuxuu intaasoo khatar a u maraya waxaad cuni lahayd ama cabbi lahayd ama aada labisan lahayd buu intaasoo dhiba ugu jiray hooyaduna intaa waxay u soo jeeday oo habeen iyo maalinba ay u taagnayd sidii ay macnaha waxa weeyaan ama kuu seexin lahayd ama ay cunto kuu siin lahayd ama cabbitaan kuu siin lahayd ama ay saxaradiiyo kaadida kaaga tiri lahayd yacni waxa weye habeen oo dhan baa laguu soo jeeday oo lagugu soo rafaaday intaasaa lagula soo ekeysiiyey abaallaawaha noqonin abaalkii waalidka ma gudi kartid khaasatan hooyada hooyadu way ka xaq weyn tahay aabbaha sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo nebigeenu wuxuu yidhi yacni markii lagu yidhi man axaqu nnaasi bisuxbati yaa rasuula allah la saaxiibidayda yaa ugu xaqnimo lahoo dadka iigu xaqnimo leh nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam ummuka hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh marka afraad buu aabbuhu imaanayaa hooyada ayaa waxay tahay midda mudan ee xaqa leh hooyadu waa inay iyadu noqoto boqorada guriga ka talisa ee ilmaheedu ka amar qaataan xataa haddii xataa haddaad madaxweyne tahay haddaad madaxweyne tahay hooyadaada jaahiliyadee waxba aqoonin baa kaa amar weyn waa inaad amarkeeda qaadato haddaad sheekh tahay ood cilmi badan tahay hooyadaabaa sheekhad ku ah waa inaad amarkeeda yeesho haddaad mutacalimo tahay ood aqoon leedaho brofesor tahay hooyadaabaa kaa brofesoortano waa inaad amarkeeda qaadato hooyadu waa boqorada halkaa kasoo jeedo oo ixtiraamka mudan wey bal u fiirsada ilaahay baan idinku dhaariye islaamku meeshuu hooyada dhigay iyo dhaqamadan reer galbeedkeed hadda la nooshiin hooyada meeshay dhigeen hooye ilmaheedii hadday korisay sideed iyo toban meeshay ku gaadhaan isma yaqaanaan markay duqowdo oo da-owdana hooyo waxaa days la-ah oo saaxiib la-ah oo ilmo la-ah waxa weeye ilmo u awaa eyga wey ilaahay baan idinku dhaariya bal fiiriya ayaguna hooyadii ey bay ilmo uga dhigeenoo wax kaloo la jooga ma leh gurigay ku baktiyeysaayoo say u jirto iyadoo baktiya usbuuc laba usbuuc baa la arkayaa baktigeeda iyo lafaheeda islaamkuna wuxuu leeyahay waa boqorad waa madax madaxweynaha iyadaa amraysa yacni waxa weeyaan sheekha iyadaa amraysa mutacalimka iyadaa amraysa hooyada iyada ayaa talinaysa ee ixsaan iyo samafal u sameeya sidaasaa walaalayaal sharcigeenu ina leeyahay waalidiinta ha loo baarinimo sameeyo oo waalidkiin ku dadaala waxaad haysataan oo xoolaha ayagaa iskale sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh anta wamaaluka liabika buu nabigu sal lla alay wasalam adiga iyo xoolahaagaba aabbahaabaad kuleh nin buu la hadlayay adiga iyo xoolahaagaba hooyadaabaa kuleh u samafal oo u damacsanow oo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo baarinimo iyo dhibkoodood u dulqaadato waa in waalidka lagula dhaqmo wey waajibaadka idin saaran waxaa ka mid a haddaad tihiin gabdhihii muslimaadka ahaa inaad akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan aada qaadataan oo sharafka iyo dhowrsoonaanta iyo karaamada inaad ilaalisaan gabadha muslimadaa waxay qiimo ku leedahay inay karaamo leedahay inay sharaf leedahay inay xushmad leedahay inay cizi iyo dhowrsoonaan leedahay saasay gabadha muslimadii qiimo ku leedahay allah agtiisana qiimo kaga leedahay bulshada ay ku dhex nooshahay dhexdoodana ay qiimo kaga leedahay haddii ay arrinkaa ka baxdo oy gabadhu faasiqowdo oy akhlaaqdii iyo dhaqankii way wanaagsanaa haweenaydu ay ka tillaawdo bulshada dhexdeedana indhahooda waa ka dhacaysaayo waxaan qiimo lahayn oo isla wareegta abay noqonaysaa yacni ilaahay agtiisana subxaanahu watacaala waa ku qiimo beelaysaa waxaan qiimo lahayn bay noqonaysa saas daraaddeed walaalayaal waa inaad sharafka ilaalisaan waa inaad magaca ilaalisaan waa inaad dhowrsoonaanta ku dalaashaan waa in aad yacni waxa weeyaan jidhkiina khaasatan aad ka ilaalisaan wuxuusan ilaahay subxaanau watacaala raalli ka ahayn cawradiinna waa inaad ka ilaalisaan meelaan loo ogolaanin ama cidaan loo ogolaanin inay aragto waa in markaad jidka maraysaan indhihiina aada laabtaan waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun mu'minaadka dumarka mu'minaadka waxaad ku tidhaahdaa baa le nabiga sal alay wasalam indhihiina laaba farjigiinana xifdiya waa xubinka taranka wey indhaha laaba waxa weye xaaraanta ilaahay uusan ogolayn inaad aragtaan indhaha ka laaba ragga ajaanibta indhaha ka laaba telefishinka midka idinka muuqda indhaha ka laaba shaarica iyo jidka midka idinka muuqda indhaha ka laaba indhihiinu ha dhowrsoonaadeen oo allah subxaanahu watacaala ka cabso oo ka xisho ishaadana xumaanta ka laab baa lagu leeyahy ishu waxay tahay waa shayga ugu khatarsan oo keeno weeye runtii waxa weeyaan zinada keeno wey zinada iyo xumaantu waxay ku dhacdaa isha ayaa sahamisa isha ayaa soo aragta labada xumaanta samaynaya marka hore indhahoodaa isku dhaco way is arkaan markay is arkaanna way isu muunsoodaan markay isu muunsoodaanna way kulmaan markay kulmaanna way wada hadlaan markay wada hadlaanna xumaantiibaa dhacda balaayada dhan iridda waxaa furay oo waxaa dhan sahamiyey waa isha wey isha ugu horraysa meesha macnaha waxa weye yacni tilaabaday wax ka bilaabanayaan iyado isha laaba buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala oo gabdhaha muslimaadka ahow ishiinu ha dhowrsoonaato ishu markaba qalbigay ku dhacaysaa ishu wixii ay aragto markaba qalbigay u gudbinaysaa qalbiga markay u gudbisana qalbigii xubinka taranku u gudbinaya saasay hawshu u dhacaysaayoo khatartu ku imaanaysaa isha laaba baa marka layna leeyahay waxaa ka mid a aadaabta loo baahan yahay akhlaaqiga inaad ilaalisaan u baahan adiga iyo nin ajnadi kaa ah waa inaydan guri ku keliyaysanin inaad intaad guri gashaan ama qol gashaan ama flyt gashaan markaa kadibna isku soo xidhaan oo iridda laabataan ninkuna ajnadi kaa yahay yacni labadiina keliyana aad tihiin taa nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebigu wuxuu yihi ninkii allah iyo maalinta aakhara rumaysani haweenay ajnadi ka ayuusan guri kula gooni noqonin haweenaydii allah iyo maalinka aakhara rumaysan oo rajo ka qabta ilaahay agtiisaaye nin ajnabiya yaysan guriga kula gooni noqon maxaa yeelay nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam hadday guri guri iskula gooni noqdaan shaydaan baa saddexaynay oo laba mid walba damaaci ku jiro oo shahwadii ku jirto oo haddana shaydaan ka dhex shaqaynayo shaydaan saddexeeyo maxaad ka filan kartaa shaydaankii waa isku kiin shukaaminayaa waa isku kiin qalqaalinayaa waa iskiin jeclaysiinayaa waa isku soo kiin riixahayaa inay hawshii dhacdu ka shaqaynayaa yacni damaacigii iyo nafta doonitaankeediina meesha waa ku jira sidaas daraaddeed sharaacadu way taxadaraysaa waxanay intuusan dhicin bay kasii taxadaraysaa walaalayaal marka allah laga xishooda subxaanahu watacaala dhaqamada dumarka soomaaliyeed aan dhaqan usoo lahaan jirnay baa waxaa ka mid a aadna u khaldan shareecadana khilaafsan in ragga ajaanibta iyo ragga aan ajaanibtahayn aynad haweenta u kala socnayn inay iska salaanto waxay ku leedahay ilmaadeer baanu nahay waxay ku leedahay qaraabaanu nahay waxay ku leedahay maaragtay gacanta isaga dhiibaysaayo waa iska salaamaysa gurigii buu iska imaanaya waa iskala soo fadhiisanaysaayo keligeed isaga iyadaa iska sheekaysanay a see la ahaa iyo waa la iska fiicnaa iyo abowe iyo abaaye iyo waxaasaa maanta dhan la guraya waxaasaa maanta dhan la daldanaya meeshana la fadhiya yacni waxa weye waa dhaqan asaasan khariban oo shareecada islaamka khilaafsan gabadha muslimadda marka allah ka xilsooto subxaana watacaala lama ogola waxaan la ogolayn oo aadaabta inaad ilaalisaan u baahan ka mid a oo shareecadu aynan ogolayn inaad safartaan maxram la-aan maxramkana idinkaa laydinku danaynayaa idinkaa laydinku ilaalinayaa sharaftaa lagu ilaalinayaa yacni waxa weeyaan waardi baa laydinka dhigay sidaas daraaddeed haddaad safrayso maxram raadso maxram la-aan ha safrin xataa iskaba dhaarto xajka ayaa waxaa la yidhi dumarku yayna safrin maxram la-aan oo xajka yaynan aadin hadday maxram ayna haysaninna xajba laguma leh waajibkii dhammaanee tiirka islaamka ahaa waxaa loo ba looga baashiyo haweenta looga kor qaaday hadday maxram weydo maxram la-aan haddii marka waxa weeye safarkan iska caadiga aheen iska gooshayneen qaaradaha iska aadayneen saan baan loogu safrayne walaalayaal waa khaldan yahay waana shay ilaahay subxaana watacaala uu inoo diiday wey mana banaana nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haweenaydii allah iyo aakhare rumaysani yayna safrin maxram la-aan waxaa ka mid a walaalayaal aadaabta loo baahan yahay akhlaaqda loo baahan yahay gabadha muslimada ah waa inay gurigeeda u badato gabadha muslimadda ah waa inay gurigeeda u badato hadday soo danaysanayso hadday dan leedahay danteedii markay soo gudato waa inaysan wareegeysi kala gelin waa inay macnaha waxa weeye gurigeeda waktiga intiisa badan ku qaadato waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa guryihiina ku sugnaada buu alla yidhi subxaana watacaala dumarkii muslimaadkow haweenka gaalada ah siday quruxdooda banaanka u geeyaan oo isu qaawiyaan oo kale banaanka hageynina quruxdiina ee allah intaad ka cabsataan guryaha jooga oo guryihiina ku sugnaada gurigu waa hoyga rasmiga haweentu intay ku jirtana waa markay ilaahay ugu dhawaansho badan tahay cibaadada ay gurigeeda ku samaysana way ka khayr badan tahay cibaadada ay masaajidka ku samayso waa ka nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yidhi raggu waa inay salaada masaajida la aadaan dumarkasa waxaa u khayr badan inay ku tukadaan guryahooda gurigiibaa weliba sii kala khayr badan qolka jiifka inaad ku tukataa ka fadli badan inaad ku tukato qolka fadhiga qolka fadhiga inaad ku tukataa ayaa ka fadli badan inaad barsada iyo meesha ardaaga ku tukato ardaaga salaadiisu waxay ka fadli badan tahay inaad masaajidka deriskaa la timaado masaajidka deriskaa salaadiisu waxay ka fadli badan tahay masaajidka nebi maxamed ee madiine ku yaala halkii salaad ee lagu tukadana ay u dhiganto kun salaadood waxaa kaaga fadli badan masaajidka deriska kule gurigaaga ku dhegan sidaasi xadiiska nabigeena ay kusugan tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh haweentu mar walba oy gurigeeda jirto oy gudihiisa sii jirto khayrkeedaa badan ilaahay naxariistiisa iyo subxaana watacaala khayrkiisay u dhowdahay mar walba oy banaan ka badsato macnaheeda waxa weeyaan khatar iyo halis bay leedahay walaalayaal marka yani xikmad weyn baa runtii ku jira gurigu waa mamlakada waa mamlakada waa meesha maamulka hooyadu u yaallo waa meesha khayrku ku jiro ha u arkina shayaadiinta iyo gaalada iyo inta gaalada raacsan oo inay ina gumaystaan doonaya ayaa waxay inagu yidhaahdeen gurigu waa cadaadis gurigu waa xabis gurigu waa reebaadiyanimo guriga ka baxo banaanka usoo baxa oo maxaa naga rabtaa banaanka markaan usoo baxno waxay rabaan inayna arkaan inay ina daawadaan banaanka inay naga helaan waxay doonayaan adigoo dayacan meelaha in lagaa helo sharafkaaga iyo karaamadaada inay dhaawacaan waayeydaad banaanka taagtaaganoo doonaya jaanis inay kaa helaan guriga ka soo bax macnaha banaanka iigu soo bax weye dhaqankaa gaalo iyo kuwa gaalada raacsan baa wada laakiin gabadha muslimadee allah rumaysan waa inay ogaato khayrku inuu gurigeeda ku jiro macnaheedu ma aha inay guriga un ku xabisnaanayso oo ku xidhnaanayso haddaad dan leedihiin waad soo danaysan kartaa xadiidka saxiixulbukhaariga ku sugan sawda ayaa baxday markaasay dan u baxday xaasadkii nabiga sal alay slam mid ka mida wey markay baxday ayaa cumar ibnu khataab baa wuxuu ku yidhi sawd sawdoy nagama qarsoonida waanu ku garanaynaa buu ku yidhi markaasay sawda intay soo noqotay bay nabiga u timi sal alay wasalam nabi allow cumar baa saa igu yidhi ba tiri nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam allah subxaana watacaala qad adina lakunna an takrujna lixaajati kuna buu rasulku yuri sal alay wasalam alla wuxuu idiin idmay inaad danihiina u baxdaan waad soo danaysan kartaan laakiin markaad soo danaysato gurigaaga kusoo noqo waxba jidadkoo la marmaro suuqyadoo la wareegaysto xaafadaha oo la tiriyo wax danow kaaga jiro male hawl weyn baa gurigaaga ku taalla danahaaga qabso oo gurigaaga dhimodoo meeshaa ku dhowrsoonow sidaasaa la doonaya markaad baxdo ood soo dangudanayso ayadana waxaa la doonayaa inaad is-ilaaliso ood labiskii shareecadu sheegtay ku baxdo oo jidka markaad marayso aada edebsan tahay oo xishmadi kaa muuqato oo xishood kaa muuqdo oo jidhkaagu qarsoon yahay baa loo baahanya oo aadan fitno ku noqonin bulshada muslimka ah oo aadan ku noqonin yacni faajkii lagu dumin lahaa bulshada lagu dumin lahaa oo cudurradu ku imaan lahaayeen oo faaxishada iyo zinadii waa inaadan sabab u noqonin waa inaad adoo asturan aada baxdo sidee weeye asturka iyo labiska looga baahan yahay gabadha muslimadda ah marada aad ku baxayso haddaad gurigaaga ka baxayso waa inay tahay labiska ilaahay subxaana watacaala uu kugu talagalay kuguna qiimeeyey kuguna sharfay haddaad tahay gabadh ilaahay taqaano subxaana watacaala waxa weeye maradu waa inay jidhkaaga wada gaadhayso oo maro saddex maro inaad ka kor xidhato waa lagaa maarmaan sida qur-aanku uu tilmaamayo marada koobaadi waa cambuurka aada xidhan tahay marada labaad waa hagoogta ka koraysa oo madaxa iyo timaha iyo luqunta iyo laabta iyo qarinaysa wey marada saddexaadna waa maro ka koraysa oo rabbi uu suuratu laxzaab ku sheegay yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin yudnina calayhina min janaabiibihina jilbaabkaasi siday culimadu leeyihiin wuxuu ka koreeyaa cambuurka iyo khimaarka yani yani hagoogtu waa midda suuratu nuur lagu sheegay walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina aayaddaasaa lagu sheegay hagoogta jilbaabkana suuratu axzaab baa lagu sheegay saddexdaa maro ugu yaraan waa inay gabadhu ku baxdo hadday baxayso jilbaabku marka waa ka koreeyaa labiska aad guriga ku joogto maro ka koraysa w waana marada rabbi subxaana wa tacaala uu ka saamaxay oo laga dejiyo oo laga dhaafay dumarka da'da ah hadday dumarku da' noqdobaan oo duqoobaan marada weyn waa laga dhaafay iyaga laakiin waxay ku baxayaan cambuurkii iyo hagoogtii bay ku baxayaan yacni waxa weye garbasaartii kore iyo cambuurkii bay ku baxayaan marka waa markay da'da yihiin oo ay weynaadaan rabbi subxaana watacaala suuradda wuxuu ku sheegay iyadana suuratu nuur ku jirta waalqawaacidu min annisaai alatii laa yarjuuna nikaxan falaysa calayhina junaxun an yadacna siyaabahun gayra mutabarijatin biziina wa an yastacfifna khayrun lahuna bu alla subxana watacaala dumarkaa marka da'da marada weyneed jilbaabkabaa iyaga laga cafiyey laakiin gabadh dhalinyaro a lagama dhaafin haweeney guurdoona lagama dhaafin haweenka laga dhaafay waa kuwa guurka aan rajo ka qabin laakiin naag guurgal ahoo macnaha in la guursado rajo ka qabtaay maryaha inay saa u labisatoy saa ku baxda ayaa loo baahanya walaalayaal waa sharaf iyo qiima idin tahay inaad allah subxaana watacaala amarkiisa fulisaan maradu marka waa inay jidhka oo dhan gaarayso shardiga labaad maradu waa inaysan jidhka ku dheganayn haddii ay maradu jidhka ku dhegto labiskii sharcigu sheegay ma ah waa labiska dumarka gaalada awey gabadha muslimadaana gaalo hadday isu ekeysiiso labiskooda qaadato nebigu wuxuu ihi iyagay maalinta qiyaamada la meel noqonayso naarta ay galaan bay la geli doontaay oo nebigu wuxuu ihi man tashabaha biqawmin fa huwa minhum ciddii isku shabahda dad ama qolo kale isku shabahda ayaguu ka tirsan yahay bu nabig ui salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa inayna maradu idinku dheganayn yacni waxa weeyaan shaatiyada kor laga qaadanayo funaanadaha idinku dhegan goonooyinka idinku dhegan maryaha jidhka ku dhegan labis gabadha muslimadii ay ku bixi karto maa hadday ku baxdana waxay ogaanaysaa un ilaahi subxaana watacaala ciqaabkiisa inay u bambaxday waa in middaa iyadaa layska ilaaliyo ood aada looga taxadaro khaasatan wadamada gaalada markaad timaadeen dhaqan fara badan oo aad ka qaadateen baa jira oo gaaladu macnaha wax bulshada aad ku dhex nooshiin aad ka qaadateen in badanoo waxaad arkaysaa gabdhihii muslimaadka ama dumarkii muslimaadka ahaa labiskooda markaad u fiirsato iyo labiskii gaalada waxba kuma kala gediso sarwaal bay qabtaa sarwaal bay qabaan maradii waa ku dhegan tahay waa ku dhegan tahay iyagana waa ku dhegan tahay tanna waa ku dhegan tahay waa inaad ka soconaataan ood ka gedistaan dumarka gaalada labiskooda ka gedisnaataan maradu waa inay jidhkao dhan wada gaarayso waa inaysan ku dheganayn jidhka ku dheganayn ta kaleeto waxa weeyaan marada lafteedu waa inaysan qurux dhalaalaysa ahayn haddii maradu ay dhalaalayso oo ziino indhaha soo jiidanaysa tahay qurux dhaldhalaalayso indhaha soo jiidanaysa ay tahay waayaha dambe waxaa la sheegayaa maryo soo baxay oo gabdhuhu ay xijaab ka dhiganayaan oo ubaxyo iyo dhaldhalaal iyo korka ku leh maryaha noocaas oo kale a labis ma noqon karaan gabadha muslimadta xijaabkay ku bixi lahayd ma noqon karaan maradu waa inaysan ahayn ziino soo jiidanaysa indhaha soo jiidanaysa oo raggi soo jiidanaysa maxaa yeelay waxaa la doonayaa gabadhu markay jidka marayso inaysan ragga indhahooda soo jiidanin wailaa haddaad isqurxiso adoo quruxsaneed haddana mara qurux badan jidhkii sii saarto macnaha waxay noqonaysaa isoo raaca macnaha waxay ka dhigan tahay raggii yacni waxa weeyaan isoo fiiriya oo isoo dabagalay ka dhiganta raggu jidadkay taagtaagan yihiin oo waxa weye jaaniskaas oo kale gaadaya waa ragga lunsawe adiga marka waxaa la doonayaa in aadan maradaadu ayna noqonin qurux soo jiidata quruxda maryaha quruxda badan guryihiina ku qaad laakiin marada aad ku baxaysa ha noqoto maro maryaheeda ka mid laakiin qurux soo jiidatiya dhaldhalaan aan lahayn waa inay noqoto waxaa shardiya marada labiska aad ka dhiganaysaan aad ku baxaysaan in ay tahay maro maro aan laga arkaynin jidhka laga arkaynin maro qara leh oo adag oo jidhka aan laga arkaynin waa inay haddii maradaa jidhka laga arkayo sida duruucda aad qaadataan oo kale diraca la qaatay guryaha lagu xidho yacni cambuurada qaarkood maryaha qaarkood oo dulduleel leh haddiiba maradii jidhka laga arkayo iyaduna labiskii aad ku bixi lahaydeen maaha bal nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa imaan doona dumar maryo qaba haddana qaawan dumarka noocaasa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam maalinta qiyaamada janno ilaahay inay galaan iskaba dhaafe xataa urkeeda heli maayaan carabteediiyo xataa jannada udaygeeda heli maayaan yacni jannada udaygeedana waxaa laga helaa shan boqol oo sano markaad u jirtaa udayga jannada la helaa jannada udaygeeda iskaba dhaaf inay galaan xataa udgoonkeeda heli maayaan buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh walaalayaal marka jannada ha ka qadina oo labiskan gaalada iska daaya oo dhaqankan gaalada iska tuura oo allah iyo rasuulkiisa dhaqankuu idin dooray iyo labiskuu idin dooray baa qiimuhu ku jiraaye isaga qaata gaalaha gaala hadday idinku nacdo haddii si xun laydin fiiriyo haddii laydinku maaragtay laydinku diido haddii aan laydinku rabin allah iyo rasuulkiisaa raba laba mid marka ma allah iyo rasuulkiisaad qaadanaysaan say rabaan mise gaalo iyo dhaqankeedu say rabtaad qaadanaysaan labadaasaa u dhaxaysaane tii aad yeeli lahaydeen idinkaa garanay marka ruuxii doonayana markaa saa ha qaato natiijadeedu heli doonaa ruuxii doonayana allah iyo rasuulkiisa ha ka amar qaato natiijadeedu heli doonaa insha allahu tacala walaalayaal markaa yacni qodobada u baahan inaad ilaalisaan bay kamid tahay labiska iyo asturka inaad ilaalisaan waxaa kamid a maradu yacni waxa weeyaan inay tahay maryaha ragga waa inaysan u ekayn maryaha raggu ay labistaan iyo qaabkay u labistaan inaad ku baxdaan ood u labistaan lama ogola saraawiisha iyo waxyaalaha lamidkaa noocya iyo macnaha waxa weye shaatiyada iyo ragga labiskiisii intaad ku labisataan inaad ku baxdaani lacnad baa ku soo aroortoo nabigu wuxuu ihi sala salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lacnada ilaahay ha ku dhacdo dumarka ragga isu ekaysiinaya iyo ragga dumarka isu ekaysiinaya labadoodaba ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo waxaa kaloo intaa dheer walaalayaal dumar labiska aad ku baxaysaani ee aad gurigiina markaad ka baxdaan oo soo danaysanaysaan aad ku baxaysaani labiskaasi waa inuusan u ekayn oo shabihin labiska dumarka gaaladii ay qabaan maxaa yeelay saan horeyba usoo sheegay nebigu wuu lacnaday lacnad ilaahay ha ku dhacdo naxariista ilaahayna ha laga fogeeyo kuwa isu ekaysiinaya gaalada gaalada marka labiskiina yuusan u ekaanin qaabkaad yani isu qurxinaysaan ha ka qaadanina qaabka aad macnaha wax weeyaan u noolaanaysaan ha ka qaadanina qaabkaad u shallaysanaysaan ha ka qaadanina yacni waxa weeyaan gaalada waxooda in la nacaa la doonaya gaalada waxooda marnaba in la jeclaado lama doonayo in iyaga la raacana maaha in laga qaato qurux iyo ilbaxnimo iyo horumar in laga qaatana maaha yacni waxyaabaha intifaacaadka lehee tiknolojiyada ehe horumarku keenay meesheeda wey laakiin maxaa qurux ah maxaa foolxumo la dhahaa see baa loo labistaa see baa loo shallaystaa see baa laysu qurxiyaa yacni waxa weye see loo noolaadaa taa lagama qaato gaal lagama qaatee allah iyo rasuulkiisaa laga qaataa qur-aanka iyo sunada nebigaa laga qaataa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaynu nahay dad mu'miniinoo ilahay yaqaana subxana watacala walaalayaal aadaabtaas maradaa la xidhanayo een soo tilmaanee tilmaamaha leh waxay qarisaa cawrada muuqata cawro qarsoon baa jirto iyadana in la qariyo u baahan cawrada qarsoon waa cawrada dal yani waxa weeye dhaqanka iyo akhlaaqda cawradaas ayadana waxaa lagu qariyaa xishood labiskeeda iyo marada lagu qariyaayo waa xishood wey gabadha muslimada waa inay xishood leedahay jidka markay marayso waa inay xishoonayso markay macnaha waxa weeyaan ay shaqo jirto waa inay xishoonayso guriga markay joogto waa inay xishoonayso allah waa inay ka xishooto intaysan cid kale ka xishoonin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa li saxaabadu weydiiyeen nebigow cawradanada maxaa noo banaan oon banayn karnaa maxaanaan se banayn karayn nebigu wuxu uhi sal alay wasalam ustur cawrataka ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinu cawradaada astur xaaskaadi iyo addoontaada mooye cid kalayana arka waxay yidhahdeen saxaabadu nebi allow bal ka waran haddii aan dad la joogo haddaad dad la joogto cawradaada yaan la arkin baa layidhi haddaan keligay ahay ka waran allahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas buu nabi uri sal alay wasalam xataa haddaad keligaa tahay allah mudan oo cid kale kasta uga xaqnimo leh in laga xishoodo allah haddaad dad kale ka qarsoontaho indho dad ayna ku arkaynin alle kama qarsoon sidaas daraaddeed marnaba waa inaadan xishoodka ka tegin ood xishootaa la doonaya oo markaad jidka maraysa iyo markaad gurigaaga joogto iyo markaad meel walba joogto la garto inaad tahay gabadhan gabadh xishmad leh xishood leh qiimo leh sharaf leh inaad garataa la doonaya fudfudayd iyo qaylo qaylo iyo yacni dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo gabadha muslimadda in lagu arka lama doonayo waa inaad xishoodka aad ku dadaashaan rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ka xishood badnaan jiray gabadh yar oo gurigii aabbaheed iyo hooyadeed ku kurtay oo weligeed aan rag aynan is-arag lana sheekaysanin shukaansigana aan aqoonin ayuu nebigu ka xishood badnaan jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh rasuul ilahi waa inaan ku dayanno bal nabigeena waxaa ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati lula idaa lam tastaxyi fasnac maa shit waxyaalaha murtida laga soo gaaday nebiyadii hore waxaa ka mid a haddaadan xishoonayn waxaad doonta samee gabadha aan xishoonaynin way isqaawin gabadha aan xishoonaynin labis xun bay ku baxdaa gabadha aan xishoonaynin wiilashay la ciyaartaa haweenta aan xishoonaynin raggay gacmaha qabsataa haweenta aan xishoonaynin ilaahay ka xishoonaynin subxaana wa tacaala iyadoo yani waxa weeyaan aan haba yaraatee akhlaaq lahayn bay macnaha meel kasta lagu arkaa allah subxaana wa tacaala haddaad ka xishoonayso way kaa muuqanoo akhlaaqdaaday ka muuqanaysa akhlaaqduna waa shay muhima oo insaanka aada arkaysaan akhlaaq hadduusan lahayn wax bini aadam u yaamid gaaladan aad arkaysaan dhaqan xumadeeda aad arkaysaan iyo sida ay noqdeen markay akhlaaqdii ka tageen walaalayaal marka akhlaaqda waa inaad ilaalisaan jidhkiina asturkiisa waa inaad ku dadaashaan khaasatan meel fitnaad joogtaan bulsho gaalaad la nooshihiin yacni sidaa dumarkoodii ay noqdeen oo kale inaad noqotaan bay doonayaan wadduu law takfuruuna kamaa kafaruu fatakunuuna sawaa'a waxay jecel yihiin buu alla yidhi inaad gaalowdaan say u gaaloobeen oo kale oo idinkiiyo iyagu marka aada isku mid noqotaan saasay ka shaqaynayaan hadiyagoon ayagu kulaba hadlin baa laga yaabaa in dhaqankoodii ku jiito oo dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaane inay kaa qaalib noqdaan baaba laga yaabaa saas daraaddeed inaad adkaataan ood is adkaysaan ood sugnaataan oo intii suurtagal ah aada diinta ilaahay ku mitidaan idinkoo khaatimo wanaagsan ku dhimataan oo muslimiin oo ilaahay yaqaana subxaana wa tacaala taasaa walaalayaal la doonaya oynu akhlaaqda marnaba aynaan ka tegin oo aynan fududaysanin waajibaadka waxaa ka mida walaalayaal waajib idinka saaran xagga guryihiinna idinka saaran oo raggiinna idinka saaran rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay nebiguna sunnadiisa ku sheegay haweenayda dadka xuquuqda kuleh waxaa ugu mid waxaa ka mid ah bal kuwa ugu muhiimsan ayuu ku jiraa ninkeeda ayaa ka mid marka gurigii inaad ilaalisaan gurigii kala dambayntiisa aad ku dadaashaan yacni mas-uuliyaddii xilka guriga raggaa loo dhiibo arrijaalu qawaamuuna cala annisaa guriga ninka ayaa mas-uulka ah isagaana ilaahay kala xisaabtamaya adigana daacad iyo kala dambayn iyo ismaqal baa lagaa rabaa macnaheedu maaha inuu ninku guriga ku amartaaglaynayo ee wadasashi iyo seen waxyeelaa iyo labada ruuxe noloshu ka dhaxaysa way maraysaa yacni waxa weye inay tashadaan meeshay ku jirtaa oo rabbi mu'miniintu ku tilmaamay wa amruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waa tashi inay tashadaan laakiin talada go-aankeeda ninka ayaa iskale rabbi subxaana wa tacaala mas-uuliyadda guryaha iyaguu u dhiibay idinkana amar qaadasho iyo maqal iyo kala dambayn baa laydinka baahanya haddii guryaha aan lagu kala dambaynin guryuhu naxariis ma noqonaya guryuhu deganaanshaha ka lumaya guryaha xasiloonidaa ka lumaya guryaha ilaahay wuxuu ugu talagalay sakiina iyo in lagu nasto ee nas meel lagu nasto ma noqonaya meel uun dagaal ka taagan yahay bay noqonaysaa fikradan odhanaysa rag iyo dumarku ha isku taagnaadeenna waa fikradda gaalada aynu ugu nimid oo inaad ninkaagii uun ka dhigato cadow col uun inaad iska ilaaliso oo la dagaalanto oo xuquuqdaadiibuu qaadanayaa oo iska celiyo hangool dheer iskaga qabo oo waa nolosha gaalada aynu ugu nimid wey laakiin nolosha islaamku waxa weye labada isqabtaayi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna bu rabbi subxana watacaala labis baad isu tihin yacni maradaada kama maarantid iyaduna kaama maaranto ninkaagiiyo adigu labis baad isu tihiin oo maradaadii oo kaluu ka dhigan yahay sidaas daraaddeed jidhkaaga iyo maradaadu say isku yihiin baad adiga ninkaagu isku tihiin oo ma kala maarantaan nolol degan oo xasiloon oo raaxa leh oo nasiino leh oo aada u degan ayaa laga rabaa guryuhu inay yeeshaan laakiin guryaheenni inay noqdaan meel karaysa yacni waxa weeyaan meel ay mawjadiyo balaayo ka socdo meel laysku haysto lagu murmayo meel la leeyahay maaragtay yani waxa weye xaqaygii iyo xaqaygiida lagu hayo yacni runtii walaalayaal lama doonayo rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan xadiis saxiixa uu leeyahay idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha wa xasanat farjaha qiila laha dkhuli ljannata min ayi abwaabi ljannati shi't haweenaydu hadday shanteeda salaadood tukato bisheeda ramadaanna ay soonto zawjkeedana ay ateecdo xubinkeeda tarankiiyo farjigeedana ay ilaaliso maalinta qiyaamada waxaa lagu dhihi iridaha jannada midkaa doonta ka gal baa la odhanaya salaadiiyo shan tahay bishii soonkoo la soomo sawjkaagiioo amarkiisii iyo taladiisii ka dambayso xuquuqdii uu kugu lahaa aada gudato wixii khaladee kaaga yimaado isaga dulqaadato yacni waxa weeyaan hadduu xuquuqdaadii uu kusii weydo xataa isaga sabirto middaa inaad samayso xubinkaaga tarankana aada ilaaliso aadan xadgudub samaynin gogosha aadan dhaafin yacni waxa weeyaan aadan zinadii iska ilaaliso jidhkaaga aada xumaan ka ilaaliso sidaa haddii lagaa helo jannadu meel ool weeye iridaha jannada midkaa doonta ka galbaa lagu dhihi insha allahu tacaala walaalayaal markayaynaan jannadeenna ku ciyaarin waxaa qalada walaalayaal dhaqanka aynu meeshan ugu nimid dumar badanna ay qaateen caqli darro iyo cilmi darro iyo diin darraa u geynaysa oo macnaheedu uu yahay gurigii khilaaf yar hadduu soo dhex maraba in gaalada loo geeyo gurigii hadduu wax yaroo khilaafa idin dhex yimaadaba in booliiska la waco in gaalada laysku dacweeyo maxkamadii gaalada maalin walba ay guryihii iyo sirtoodii ay taallo guriga waxaa loogu talagalay hadduu khilaaf idinsoo dhex maro dhexdiina inaad xalliisataan hadday dhici weydo idinku adkaato waa inaad u gudbisaan qaraabadiinna iyo dadka xigaalkiina ah ayagaa maslaxadiinna iyo dantiina garanayay sirta gurigana idin ilaalin kare haddii ay iyagu wax xallin waayaan markaa kadib inaad u gudbisaan maraakiibta islaamka santarrada islaamka iyo masaajidda iyo culimada u geysaan culimadu markay idinkala dhex galaan oo ruuxii gar daran gartiisa loo sheego ruuxii garlana gartiisa la siiyo markaa kadibna haddaad wada dhaqmi kartaan laysku kiin hagaajiyo haddii aydan wada dhaqmi karaynina markaa si fudud aada u kala tagtaan dariiqa in la maro ayaa saxa oo khilaafka guryaha lagu xalliyo laakiin in gaalo loo tago gaalnimay keeni kartaayo diintaaba lagaga bixi karaa in sharciga ilaahay meelaan ayn ruuxu u xugum tagaaye kufribay keeni kartaayo inaad ridowday keeni kartaa inaad naar gashay keeni kartaa in aad wadaadkii wax idinka dhexeeyeen ku xadgudubtaay naar bay keeni kartaa cadaab baa ka dhalan kara xaqa raggiina guta sida iyagaba loogula dardaarmayo inay xuquuqdiina gutaan oo xaqiina idiin siiyaan laakiin fikradda looltanka iyo lagatanka iyo ishaysiga iyo wax kala jiidashada iyo islaynta ku salayseen gaalada ugu nimid guryaheennay duminaysaa guri dumayna bani inooguma jirto carruurteennii baa dayacmaysa idinkaa dayacmaya raggiibaa dayacmaya gaalada ayaa inaga dhex faa'iidaysanaya walaalayaal dad wax fahmo aynu noqonno oo dad yacni waxa weeyaan laga lugmeersado oo la khaldayaynaan noqonin adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda iyo waxoogaagan macana la-aanta ah ee dhalanteedkay haystaan ayaynan inagu khaldin guryaheennu ha dhisnaadeen kuwo kale cusubna ha la dhiso kalsoonina ha jirto isku kalsoonaada labadiinna noloshu idinka dhaxayso waxaa nasiib xumo ammaanta in ay runtii waxa weeyaan dumarkiina dhinac u dideen raggiina dhinac u dideen oo maanta inta guur la-aantii ay yacni waxa weeyaan ay aada u badan tahay raggiina ay leeyihiin afrikaanu naaga u raadsanaynaa dumarkiina ay leeyihiin afrikaanu naaga u raadsanaynaa oo maxaa dhacay waa la kala diday waa la kala diday macnaha waxaa ka imaanaysa meeshaasi waxaa fudaanaysa zinadii ilan ruuxii waa baahan yahay wuxuu doonaya shahwadii meeluu ku guto waxaa imaanaysa dadkii da-yar tahay iyo dumarkii da-yar tahay ee korahayay iyo wiilashii da-yar tahay ee korahayay in haddii markii guurkii waxaalkiisu saa noqdo inay shahwadii xumaan ku raadiyaan inay zinadii badato xadgudubku inuu dhaco ilmihii garaca ahaa iyo ceebtii inay badato nolosheenii o dhan inay fasaadaa imaanaysa walaalayaal cudurro inay markaa yimaadaan oo yacni waxa weeye cudurradii khatarta ee adduunka dhammaynaya zinada ka dhalanaya markaa kadib inay inagu dhacaan intaasoo khatara walaalayaal yay dabada ku haysaa saas daraaddeed guryaha yaan la duminin oo yaan laga shaqaynin guryuhu inay dumaan in laga shaqeeyo maye guryuhu inay dhismaan in laga shaqeeyo shaydaan baa shaqooyinkiisa ugu badan waxaa ka mid a sida nabiga xadiiskiisa ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh shaydaanku ciidamadiisuu kala diraa ciidankii markuu kala diro nin walba wuxuu soo qabtay buu riboort soo celiyaa qaar baa marka soo riboortkay soo celinayaan waxa weeye wuxuu leeyahay hebla iyo hebel oo isqabay oo guri wada joogay baan u tegey waan isku diray markaasaan kala diray bilad buu siinayaa ninka riboortkaa keenay ninkii guri dumiyey ibliiska ugu weynay odayga u ah ribo wuxuu siinayaa bilad buu siinaya leanna hawlu weyn buu soo qotay guri dimo wax saalan maaha waxaa nasiib xumaa inayba jiraanba dumar ka shaqeeya guryuhu say u dum lahayeen dumar wareega oo guryaha taga oo midii macnaha waxa weeyaan iyadii wadaadkeeda isku dhacan u sheekeeya oo yidhaahda na lacag dheeraad qaadan maxaa ninkan iyo xadaadiskiisa kugu kallifay cayri oo macnaha waxa weeyaan utur boorsada u tag kuwa waxaa jira guryaha tago oo dumarka intay tagaan yidhaahda naar adiga adiga muxuu ninku dahab kuugu iibin waayey hoogta maxaa meesha ku dhigay oo macnaha waxa weeye ninkii haweenka isku dira gurigiibay saa u fiirinayaanoo markaasi ilina waa maxay guriga waxa kuugu xidhxidhan na waxaan iska bedel waa waxa waa hore laga tegay haweentii iyo ninkiibay isku dirayaan yacni waxa weeye dumar habaar qaba oo balaayo qaba oo shayaadiinta la shaqeeyaa jiro ayagana guryaha duniye kuwa noocaas oo kalea inaydaan noqonin oo aada noqotaan dad muslixiin ah oo labadii isu xanaaqda isu soo celiya oo gabadhii xanaaqda sasaba oo samir siiya oo ilaahay xusuusiya oo guryuhu inay dhisnaadaan ka shaqeeya saasaa la doonayaa walaalayaal inay nolosheenu noqoto laakiin mushkila waxay noqoto waxa waxay noqonaysaa markay gaalada iyo dhaqankeedu intuu inaga tanbato inagii aynu gacanteena isku baadino yukhribuuna buyuutahum biaydiihim guryaheeni gurye inaanu guryahaynu dhisannay iyo ilmaheeniyo inagu gacmaheena ku baabi'inaay aad bay walaalayaal nasiib xumo u tahay oo gaalo oon caqli lahayn inay caqligeenii ka sayd carayso oo maskaxdeennii qabsato oo aynu ku kadsoonno waxyaalaha aan qiimaha lahayna iyaga dhaqanka wa dhaqan xumadoodu waata meeshaa dhigtay dhaqan xumadoodu waata meeshaa dhigtay walaalayaal waynu ku qasbanno meeshan tadaasa danbaayna keentay laakiin inaynu ku burburno guryaheenna burburino natiijadan kala tagno yayna noqonin waa sibaadka ugu dambeeya oon kusoo gabagabaynaya waxay tahay yacni gabadha muslimaddaa waajibka saarani waxa weye waxay khaas ku tahay hooyada ilmaha leh hooyada ilmaha leh waxaa la doonayaa ilmaheeda inay tarbiyayso waajib baa ka saaran ilmahaaga kaa saaran tarbiyadaadi tarbiyadiisa iyo hagaajintiisa iyo akhlaaqdiisa inta aad ka fikiraysaan ilmaha muxuu cunaa oo ilmuhu muxuu cabbaa oo ilmuhu muxuu xidhaa oo mustaqbalkiisa muxuu bartaa waxaa ka muhiimsan inaad ka fikirtaan ilmahani janno miyuu geli doonaa mise cadaab buu geli doonaa ilmahani geeri baa ku imaan doontee qabri buu geli doonaaye sidee waad u badbaadisaayo mustaqbalkiisa aakhare aada u dhistaa maxaa yeelay haddaad boqol goor u dadaasho dar uda u hayso guri yacni waxa weeye aada u dhisto oo yacni cunto u diyaariso oo iskuul geyso oo waxbarto oo waa uun maalmo waxaad adiga isagu wada joogtaan waa maalmo kadibna isma taqaanaan oo haddii adiga lagu cadaamo ama isaga la cadaabo khalaas meeshaasaa isuushin dambaysa laakiin ilmaha aada ilaahay diintiisa ku tarbiyayso ood rabbigii bartay oo akhlaaq wanaagsan aada u yeeshay adduunka haddaad joogtaa wuu ku anfici aakhare haddaad aaddo oo uu kaa dambeeyana wuu kuu soo ducayn oo meeshay kugu soo gaadhi ducadiisa iyo sadaqada uu ku bixinay ilmaha walaalayaal hagaajista oo ilma habaar qaba ha dhalina oo nasiib xumo yaynan ina dhaxalsiinin nasiib xumadeennu in lu yidhaahdo ilma hebel iyo ree hebel oo gaalo ah waxay ka sarmeen hebla haweentii la odhan jirayo muslimadda ahayd baa dhashay aad bay nasiib xumo u tahay dhabarkaaga inay ka soo baxaan ama calooshaada aad ku qaaddo ilmoo berrita gaaloobi doona ama farac gaalnimo uu ka farcami doonto oo berrita aad yacni waxa weeye bulsho dhan oo gaalo oo adiga kaa farcamay inay soo baxdaay aad bay walaalayaal nasiib xumo u tahay ilmaha aad bulshadan ku dhexaysaani khatar bay ku jiraan idinkaana iga yaqaana mid ah oo aada u garanaya idinka lafihiinaa khatar ku jira ilmihiinna inaad u danaysaan mustaqbalkoodiiyo akhlaaqdooda u danaysaan ka fikira haddaad boqol goor u dadaashaanna meeshan aada joogtaan ilmo kuma ilaalin kartaan maxaa yeelay ilmaha meesha xanaanadeed geenaysaan baa waxaa lagu siinayaa luqmadii akhlaaqda halkaasaa lagu siinaya meesha xigta iskuolkii baa lagu siinaya meesha xigta telefishinkiibuu ka qaadanaya wuxuu ka qaadanayaa jidkiibuu ka qaadanayaa ishiisu waxay ku dhacaysoo dhan buu qaadanayaa adiga marka waxa weeye saacado yar baa wada joogtaan inaydaan is-afgaraynayna waaba u badantay inaydaan is-afgaraynayna way u badantay ama waa daalan yahay ama adigiibaa daalan waxaad ka bedeli karta ma jire ilmaha walaalayaal dumar ilaaha yaqaana haddaad tihiin oo muslimaad ah carruurta meeshan ay ku fasaadayaan ka kaxeeya oo u dhaga nuglaada ilmihiina in la geeyo dhul ay khayr ku bartaan oo arrinkaa isaga ah ka shaqeeya gabdho badan oo qiimo badan baa jira oo aada u qiimo badan oo raggu ku xumaaday oo ayagu ka shaqaynaya ilmahoodii siday ula carari lahaayeen laakiin dumar badanoo waxaa jira nasiib xumo ayagii la kari la-yahay oo waxoogaagan yarkee ka hor muuqda ku kadsoomay wadooyinkan gaaladu samaysteen iyo waxoogaaga maaragtay jirdiinooyinka gurigan iyo waxoogaaga yarkee dariishadan laga soo tuurahayo intana malaha wax weyn idinla noqotay oy ku kasdoonteen oo miyirkaba idinka qaaday oo macnaha mustaqbalkii ilmihiinna iyo mustaqbalkiinii aakharaba aada u halmaamaysaa yacni waxa weeye ruuxu inuu fikiraa loo baahanya caqligiisa inuu la tashado cilmigiisa la tashado garaadka ilaahay sii la tashado yacni waxa weeyaan waxaa la doonayaa walaalayaal inaynan inakadinin oo ilmaheenna meeshan inaad ka kaxaysaan aad ku dadaashaan wadamada carbeed geeya wadamadii africa geeya ilmihii yacni waxa weeyaan in badan qalbigiina inay ku jirto talo ilmahaagu muxuu ka dambayn doonaa qodobkaasi walaalayaal waan idinkula talinaya waana ku celcelinayaa nebigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi yacni aniga iyo ruuxa gaalada ku dhex nool anigu beri baan ka ahay buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaad sidan ku dhimataanna xaalku waa khatar haddaad sidan ku dhimataan ilaahay baan idinku dhaariyo bal fiiriya qubuurtiinna iyo qubuurta christianku waa deris maadaama nolosha aad kula deristeen inaad qubuurtan iyo aakharana kula deristaan waa gar noloshiinii maalinba maalinta ka dambaysa waxbaa kaasii dhacay waad sii milmaysaa indhahaagu shalayta waxay qoonsanayeen maanta ma qoonsanaysid qalbigaagu wuxuu shalayta dhisanaya ma dhisanaysid maanta waxaad ku kacday waxaadan shalay samaynaynin waad sii socotaa marka saad u sii socoto khaasumo xumo iyo gaalnimo inaad ku dhimatay marka dambe keeni karto ilmahaaga kuwa kasii dambeeya yacni waxa weeyaan ayaga waaba la hubaaba inayna diin lahaan doonin laakiin walaalayaal waxaa la doonayaa inaynu tamaamushaysano aynaan haba yaraatee ku sirmin oo ku khaldamin dhibaatadan aynu ku dhex jirno oo aynu cararno meeshii balaaya kugu haysata waa laga cararaa xoolahaaga meeshii lagaaga qaadanaya waa lagaga waa laga cararaa meeshii lagugu dilaya waa laga cararaa laakiin waxaa ka muhiimsan meeshii diintaada lagu dhaawacayo waa laga cararaa meeshii akhlaaqdaada lagu dhaawacayo waa laga cararaa waa laga qaxayo waa laga hijroodaa allaha dartii haddaad u hijrootaan waxa maanta aada haysataan oo adduunyaa wax ka fiican buu alla idinku bedelaya subxaana wa tacaala sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulkeennu leeyahay ruuxii ilaahay dartii uga taga shay ilaahay wuxuu ugu bedelaa wax ka qiimo badan buu ugu bedelaa tusaalaan kusoo xidhayaa hadalkayga aada u qiimo badan oo rabbi qur-aanka ku sheegay subxaanahu wa tacaala tusaalahaasi waxa weeye waa gabadh muslimad ahayd oo ilaahay qur-aanka ku sheegay magaceeda rabbi qur-aanka uu ku sheegay arrinkeeda oo inaynu ku dayanno oo aynu raacno oynu nolosha ka qaadanno sideed ay samaysay oo kale samayno uu rabbi subxaana wa tacala tusaale inoogu sameeyey haweentaasi waa haweenaydii fircawn rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay tusaalaheeda wadaraba allahu matala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljannati wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqawmi alaalimiin rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala alla tusaalu idiin samaynayo shay inaad ku dayataan qiso cajo badan oo inaad ku dayataan mudan ayaa laydiin samaynaya maxay tahay waa haweenaydii fircawn haweenaydii fircoon fircoon waad garanaysaa nin boqora buu ahaa masar buu haystay masar oo dhan baa hoostiisa taallay oo yacni waxa weeyaan milki iyo xoolo iyo wax laysku qurxiyo iyo adduunya noocay tahay oo dhan buu fircoon haystay xaaskiisii weeye ayaduna gurigaa boqortooyaday ka soo jeeday oo boqorad bay ahayd markaasaa ilaahay qalbigeeda iimaan geliyey subxaana wa tacaala qalbigeeda markuu iimaankii galay wixii boqornimadii gurigii boqortooyada xoolihii ay haysatay wixii qurux ahaa way nacday oo ilaahay dartii bay u nacday subxaana wa tacaala markaasaa waxay tidhi rabbiyow rabbiyow bay tidhi agtaada waxaad iiga dhistaa guri jannada iiga dhis fircawn waa ninkeedii fircawn iyo xumaantiisa iyo daalimiinta xumaantoodana ilaahu iga badbaadi gabadha muslimadee maanta wadamada reer galbeedka joogtahay haweenayda fircoon intay fircoon agtiisa ku haysatay kuma haysato wadamada reer galbeedka waxaad ku haysataan nolol aan qiimo weyn lahayn aada shaqaale ka tihiin aada xaadxaadhaan meelaha yacni wax idinku filan xataa marmarka qaarkood aynaan haysanin nolol hoosaysaad kaga nooshihiin bulshada aada ku dhex nooshihiin tii haysatay guriga boqortooyada kasoo toosaysay ee halkaa ku noolayd qalbigeeda markuu iimaanku galay ilaahay dartii bay uga tagtay gurigii boqortooyada iyo adduunyadii dhex taallayba ilaahay dartii bay uga tagtay soo inaad ku dayataan ma aha gabadha ilaahay subxaana wa tacaala arrinteeda uu qur-aanka ku sugay qur-aankana uu ku sajilay inaad ku dayataan soo maa oo waxan kadaata idinka hor muuqda ilaahay dartii aada uga tagtaan oo tidhaahdaan ilaahayow sharkooda naga badbaadi agtaadana jannada guri nooga dhig meel islaam aad tagtaan bulsho islaam aad tagtaan waxan yarkaana aydaan ku kasoomin gabadhaa tusaale ka dhigtay insha allahu tacaala ilaahay u ammaanay qur-aankana tusaalaheeda uu inoogu sheegay ku dayda insha allahu tacaala oo wadamada gaalada naftiina iyo caruurtiina kala carara inta aad ka cararaysaanna walaalayaal oo aad ka guuraysaanna ha laysku dheganaado ha lays haysto oo macnaha waxa weeyaan guryuhu ha dhisnaadeen oo meelaha khayrka imaada oo maraakiibta imaada oo wacdiga dhegaysigiisa ku dadaala oo diinta maqalkeeda ku dadaala oo xumaanta iyo sharkiiyo macaasida iska yareeya ama iska badbaaya walaalayaal marka allah subxaana wa tacaala baa waxaan ka baryayaa inuuna waafajiyo khayrkana waafajiyo gabadha muslimada ah kama dambaysta waxaa loo baahan yahay inay gabadh diinteeda u shaqayso noqoto allah inay u shaqayso waa waajibka diintaada kaa saaran gabadhii khaldaneed aragto waa inaad waaniso midii lunsaneed aragto waa inaad soo qabato midii aad keeni karto dugsiga waa inaad keento gurigii dumo waa inaad hagaajiso waxaad ka qaban karto ka qabato allaha diintiisa haddaad akrin karto waa inaad akridood gudbiso wixii aad diinta ilaahay u qaban kartana waa inaad u qabatiyo bulshada muslimkaa waajibaadkaydii saaran bay ka mid tahay allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuuna xifdiyo oo uu diinteenna noo xifdiyo oo allah subxaana wa tacaala uu guryaheenna noo xifdiyo caruurteenna inuu noo xifdiyo alla subxaana wa tacaala khaatimo wanaagsan baan weydiisanaynaa siduu meeshan alla noogu kulmiyey inuu jannada noogu kulmiyo cadaabkana alla naga badbaadiyo gaalada iyo sharkoodana ilaahay subxaana wa tacaala naga samata bixiyo annagoo nabad qabrana ilaahay dhulkii muslimiinta inuu nagu celiyo hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam
إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى waxaan rajaynayaa inaan ka wada faaidaysanay muxaadaradii qiimaha badnayd uu noo soo jeediyey sheekh maxamed umal insha allahu tacaala haddana waxaan u gudbaynaa si aan waktiga uga faa'iidaysano su-aalaha walaalayaal su-aaluhu wayaro aad bay u fara badan yihiin laakiin haddana waxaan isku dayeynaa inta ugu muhiimsan ee ah in aan ka jawaabno inaan ka jawaabno haddii alla cilmo su-aalaha kale waxaan insha allahu sheekha u gudbin doonaa muxaadarooyinka kale ee kaso ka soconaya masaajidka insha allahu si aad ooga heshaan hadhow maktabadaha su-aasha ugu horeysa waxay tahay sheekh waxaa jirta magaalada in lagu qabto aroosyo aroosyadaas oo qaata waktiyo badan yacni dhacdo ilaa habeenkii salaad subax in lagu gaaro ama xilliga la yidhaahdo hal saac ama laba iyo tobanka waagu uu soo baryayo kadib waxaa kale oo jirta aroosyadaas masirkoodu inay ka shaqeeyaan gabdho wadaadada ah aroosyadaas oo dhici karta in fanaaniin loo yeeso oo heyso iyo waxyaabaha ay jiraan gabdhahaasoo marka la weydiiyo yiraahda gabadha waxaan nahay saaxiib ama waxaanu nahay qaraabo aroosyadaas sheekh ka waran arrintooda wabilahi tawfiiq
guryaha marka la dhisayo ama dadka muslimiinta ah ay guri dhisanayaan waa la yaqaanaa qaabka guryaha loo dhiso shareecaduna axkaam bay ka dejisay allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh innagu mar haddaynu muslimiin nahay walaalayaal waa masaladaan hadda ka hadlayay dhaqanka aan guryaheenna ku dhisanayno ama isu aroosayno waa inuu noqdo dhaqan waafaqsan ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala ma aha inaynu runtii gaalada ka dhaqan qaadano mana aha in guriga la dhisayo ilaahay macsiyadiisa lagu dhiso iyo dembi lagu dhiso aroosyada inay yimaadaan tiimamka masalan heesa inti la keeno aroosyada oo laga heesaayo waa dembi weliba waa dembi aan yarayn heestu waa cod shaydaan midka ku codaynayana waa shaydaan midda ku codaynaysana waa shayddaamad inaad gurigaagii shayaadiin ku aasaasto iyo codkooda waa mas'alo khatarteeda la wey masalada labaadi waxa weeye muusiga isaguna waxa weeye waa mismaaru shaydaan muusig inaad sidoo kaleeto gurigii lagu asaaso oo gurigii hadda cusbaaye la dhisaayay isagana tiir dhexaad looga dhigo ama laguba saleeyaba muusig lagu garaaco habeenkii ugu horreeyey ayadana sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa macasiyo kale iyo dembi kala wey dembiga haddii uu aroosku mee meesha dembi ka dhacayo ruuxa muslimkaa rag iyo dumar inuu ka qayb galayo waa xaaraam maxaa yeelay waxay noqonaysaa icaanatun cala alismi waalcudwaan xadgudub iyo dembi laysugu kaalmeeye wey rabbina qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaana watacaala yacni meel ilaahay aayaadkiisa lagu jeesjeesayo oo diinta meel lagaga dhacayo oo ilaahay lagu caasinayo ha fadhiisanina ka taga haddii aleeto ood la joogtaan oo yacni meesha joogtaan iyagoo kalaad tihiin oo lamid baad noqonaysaan xagga dembiga bu rabbileeyahy subxaana watacaala sidaas daraaddeed arooska haddii uu dembi ka dhacayo oo heeso lagu samaynayo oo muusig ka dhacayo oo khaladaad lagu samaynayo rag iyo tumartoona in laga qayb galaayo waa xaaraam ruuxii ka qayb galaana ama wadaad ha ahaada ama yuusan ahaanina dembiga meesha ka dhacaya qayb buu ka yahay bini aadamkana sidiisaba laguma raaligeliyo ilaahay wuxuu ka cadhoonayo waxaa rasuulkeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi inuu yidhi ruuxii dadka ku raaligeliya wuxuu ilaahay ka cadhoonayo alle waa u cadhoodaa dadkana waa u cadhaysiiyaa buu rasuulku yihi sal alay wasalam wala walaalayaal marka allah raaligelintiisa ku dadaala khalqi raaligelintiisa ha ku dadaalina saaxiib baa nahay iyo qaraabaanu nahay iyo waan isnaqaanaa inaad macsiyo u gasho ma aha waalidkaa baa lagu yidhi hadday amar kugu siiyaan dembi diid baa lagu yidhi ninkaagaa lagu yidhi hadduu dembi amar kugu siiyo diid saaxiib baanu nahay goormay imaanaysaa marka xasigaynta ka imaanaysa saaxiib baanu nahay ama qaraabaanu nahay ilaahay subxaana watacaala walaalayaal ha laga xishoodo ruuxa guriga dhisanaya ninka iyo gabadha isguursanaya waxaan u sheegayaa haddii ay ilaahay macsiyadiisa iyo dembi guriga ku aas-aasaan oo ay guriga ku dhisaan ha ogaadeen ilaahay waxay ka sugaaneen inay ciqaab tahay inayna isku sii waarin bay u badan tahay oo markaaba khilaaf la dhex geliyo oo ay khasaaraan oy labaduba tacab khasaaraan jacaylkay isjeclaayeen nacayb inuu isu rogo ayaa dhici karto ilaahay quluubtooda isku isku diro haddii ay ilmo dhalaanna yacni waxa weeyaan ilmo uun khariban inuu meeshaa ka yimaadaa laga yaabaa oo musiibadu xataa carruurtooda inay gaadhaa laga yaabaa ama caafimaadka ama xoolaha ama carruurta inay dembigan aada samaynaysaan iyo guriga qaabkan aada ku salaynaysaan dhibaatadiisu inay wada gaadhaan laga yaabaa ee allah raalligelintiisa guryaha ku dhista guriga labada ruux ha isguursadeen ha qurxisteen dadka hadday u yeedhayaan weliimo ha u sameeyeen weliimadii ha la cuno kadibna ha iska laiska kala tago danahoodiina markaa labadoodii ha qabsadeen iyo hawshay guriga u dhisteen haddii gabdhuhu markaa kadib ayagoo keligooda gabdhuhu ay buraanburayaan oo ayagu markaa iska geeraarayaan ay durbaan tumahayaan hees iyo aynan muusig ku jirin oo gabdhaha keliya ay yihiin markaasi dhibaato male shareecadu waa ogolaatay oo nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi durbaanka ha loo garaaca arooska waa loo garaaci karaa gabdhuhuna way buraanburi karaan oo waa iska ciyaari karaan laakiin haba yaraatee muusig iyo heeso iyo yacni waxa weeyaan wax kaba sii daran oo dadka qaarkii waayahan ay sameeyaan khaladaadka noocaas oo kale ah guryaha ka ilaaliya oo guri ilaahay lagu caasiye khayr kama yimaadee ilaahay baad khayr ka sugaysaane ilmo xalaalaad ka sugaysaan oo wanaagsan guri barakaysan oo degan baad ka sugaysaan ilaahay ha ku caasinina maxay guryuhu u dumayaan ba idinla tahay gurigiibaa yani ilaahay lagu caasiyey khalad baa lagu aasaasay shareecada khilaafkeedaa lagu aasaasay berrita waxa weya waxaa lagu leeyahay boorsadii baa banaanka laysugu tuuray labadii waa kala dhaqaaqeen baa lagu leeyahy walaadkii waa la xaydhiyey waxaad maqlaysaa ilmo khayr daran baa ka dhasho ilmihii baa sheekhow kari la-nahay hadda ilmahaad adigu kharisay oo gurigii uu ka dhashayba adigu aada balaayo gelisay oo dab gelisay ilmo wanaagsan ka imaan maayo allah yuusan idin ciqaabina walaalayaal haba yaraatee aroosyada khaladkaa laga ilaaliyo dhaqan baan lahan jirnay qaab baan isu aroosi jirnay guryaha loo dhisi jiray shareecadaa la ilaalin jiray inaynu wax alla wixii soo kordhaba iska qaadano oo maalin walba wixii cusub uun raadino oo maxaa soo kordhay aynu nidhaahno runtii waa dulinimo iyo qaab runtii waxa weeyaan caqli darra ah ummad aan dhaqanba lahayn oo wax kasta uun diyaar u ah waa ummad aan qiimo lahayn walaalayaal marka arrintaa ha laga waantoomo haddii aad og tahay meesha inay wax ka dhacayaan oo macsiya ka dhacayso oo ilaahay lagu caasinayo inaad tagtaayo waa xaaraam inaad ka qayb qaadataayo waa xaaraam inaad xaadirto waa xaaraam xataa intaad tagto haddaad ku aragto meesha inay khalad ka jiro markaaba waa inaad soo gadoontood ka soo noqoto haddaad ka qayb qaadato waxaad ku talagelaysaa dembigii inaad la wadaagtay wixii meesha ka dhacahayeyna adiguna inaad intoo kaleeto imiis- inay kuugu qoran tahay waraaqda aakhara iyo diiwaanka aakhara inay kuugu qoran tahay ilaahayna subxaana watacaala saaad uga fakan lahayd cadaabkiisa xiqaabtiisa ay adag tahay marka ilaahay ha la raali geliyo waxyaalaha noocaas oo kale iyo dhaqamada kharibanna walaalayaal ha laga waansoomo khaasatan gabdhaha wadaadada ah ee muslimaadka ee ilaahay yaqaanee xijaaban xijaabka walaalayaal qiimihiisa ilaaliya oo magaca islaamka qiimihiisa ilaaliya oo iimaanka qiimihiisa ilaaliya oo xishood iyo sharaf baa laydinku ogyahaye meelaha qashinku yaalla ha tegina oo rabbi subxaana wa tacaala meelaha faasiqaadka iyo ragga faasiqiinta iyo dumarka faasiqaadka meeshay isku aroosayaan ha ka qayb gelina diintii ilaahay subxaana wa tacaala aada muujisateen oo idinka muuqata magaceeda iyo sharafkeeda ilaaliya ilaahay subxaana wa tacaala ha idin ilaaliye wabilahi tawfiiq تعالى صح سؤال الله بعد حين قال الشيخ وحي تصح اللغة سؤال في قرأ دور أيا وحي سوق في أولاد هاي هذه شيخ من تيجي يقول أو إن كذا وبنان هاي فينا من تيجي إيران ويجسد وجوري يجسد أرنت الشيخ من تيجي تقصى
alla gudaheeda ayaan kaga jawaabay arrintaas gabadha muslimadda ah ninkeeda xaquma ay lahaa inay xidhido inay guriga ka saartana xaquma ay lahaa haddii ay wada noolaan karaanna waa inay wada noolaadaan haddii ayna wada noolaan karinna inay la noolaataa ayna rabinna waa in markaa kadib xariggii iyo wixii ka dhexeeyey sidii kale macnaha waxa weeyaan yacni lagu goyn lahaa waa in markaa kadib la raadiyo wey yacni waxa weeyaan ninkana guur labaad waa u banaayeen raggu waa guursan karaan laakiin adiga haddii ay noqoto inaadan raalli ku ahayn la noolaanshihiisa jidka kuu furani waxa weeyaan in aad khuluc wixii la odhan jiro sharcadu khuluca u taqaano oo macnuhu uu yahay inaad tidhaahdo wixii meher ah waa kuu celinayaa ifur markaa kadib furitaanku yacni waxa weye waa yacni waxa weye inuu isaguna markaasi de wixii haddayna nolol suuroobi karayn waa in laissii daayo yacni oo si fiican laisku sii daayo wey laakiin isagoo ninkaagii ah oo xaqii ninnimo kugu leh oo xadhiggii kugu xidhan yahay in aad bannaanka u edidaayo waa macsiyo iyo dembi weyn iyo kabiiro weyn dembi weyn weeye inaad ninka bannaanka u tuurto asagoo weli ninku ah hadduusan ninkaagii inuu noqdo aadan doonaynin waa in qaab kaleeta aada marto jidad kaloo shareecadu jidaysay aada marto si ninnimadaa uu ninka ku yahay iyo xadhigga idinka dhexeeya uu u dhammaado sidaasi waad ka shaqayn kartaa iyo haddii dhibaato keenaysa ay jirto dhibaato keenaysa oo kallifaysa hadday jirto oo wada noolaansha la-aan ah oo qalbigii aad macnaha waxa weye aadan kala noolaan karaynin dariiqaad jirta shareecadu u jidaysood mari karto laakiin isagoo ninku ah oo gurigii leh ood isqabtaan inaad bannaanka u eridaayi waa macsiyo iyo dembi aada u weyn oo dunuubta waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa cadaab lagaga muto ayay ka mid tahay waana khalad weyn ha laga waantoomo wabilahi tawfiiq
جزاك الله خير شيخ ان شاء الله تعالى شيخ سؤالك الكتاب وحين لا لهي شيخ وحتوقف في سؤالك قبل أمر كل بعضي وحيليهم شيخ وحجرات هنا بجمع السكول ما دون تقاركون الوجوب على السحر مركا وحين لا لهي جرد وراء الإسلام وعن رجينا يعني هنا يكور دمين كور عن هديئا وقدمنا يعني أيضا أي خلوة دعين inaan wada joogno gabadhana waxay leedahay iyaduna sidoo kale sheekh ka waran haddii aniga iyo macalinka keliya asagoo wax iga caawinayo aan ku wada haro waxaa la yidhaahdo xagalaadka oo uu halkaas casharada uu iga caawiyo macalinka inaad qol ku wada hadhaan oo qolkaa ku wada jirtaan darsi kasta hadduu kaa caawinayo shareecadu maogola ama waa inay gabadh kale kula joogto ama isaga waa inuu nin kale la joogo laakiin isaga iyo adiga keligiin qol kuma hari kartaan waxbana kuma bari karo waana khalwadii nebigu diiday salawatu rabbi wasalaamu calayh shaydaan unbaana idin sadexeeyo markaasi waxa weye khalad kastaa dhici kara ama yacni waxa weeyaan gabadha haddii ay u baahan tahay oo darsigii intuu ku adkaado ay doonayso nin inuu masala waxa weeye ama wiil yacni ajnabiya ay uga baahato waa inay asturan tahay oy xijaaban tahay gabdho kalena ay la joogaan markaa kadib wixii uu fahansiin karo waa inuu fahansiiyo iyadoo jidkooduna uusan istaabanaynin darsigaa laysu siinayo wax ka badanna aan loo gudbaynin islamarkaana meeshii ayna keligood ku ahayn oo ama iyada lala joogo ama isaga lala joogo wixii ay ka faa'iidaysan karto waa inay ka faa'iidaysato shardigu waa inay asturan tahay oo ayna cawradeedii muuqanin oo ninka indhihiisa ayna ku dhacaynin cawradeedii iyo jirhkeedii ayna ku dhacaynin shardiga labaadna waxa weeyaan waa inay tiro ka badan yihiin oo lala joogo oo iyada iyo isaga keliya ayna noqonin wabilahi tawfiiq jazaak allahu khayr sheekh su-aasha ku xigta waxay tahay yani mawduuc aada loogu badan yahay mawduuca sheekh wuxuu yahay waxa ku saabsan waxa ay yidhaahdaan shaqada firfircooneynta oo dadka loo diro dawladdu ay u dirto meelo dadka lagu baro inay shaqeeyaan meelahaas waxaa dhacda sheekh gabdo fara badan in ay dhigaan xijaabka ama lagu qasbo ama iyagu ha dhigaan waxaa la siiyaa jaakeedo ama shaatiyaal waaweyn iyo khimaaro ay qaataan waxaa kaloo ka dhici karta halkaas iyadana sida oo kale khalwadii oo qof wax ku baraya oo goole ay kula noqdaan marka sheekh arrintaas maxaad ka leedahay kii muxaadarada ku soo arooray inaad soo celcelisaan waa laga fiican yahay waxyaalahaas muxaadaradan kaga wada hadlay haweenta muslimadda marnaba labiskeeda ma dhigi karto nebigeennana waxaa ka sugan sal alay wasalam haweenaydii gurigeeda meelaan ahayn xijaabka ku dhigata ilaahay subxaana watacaala jannadiisa ma gasho cadaab ilaahay baa u yaalla subxaana watacaala allana subxaana watacaala asturkii iyada iyo isaga u dhexeeyey bay dillaacisay haweenaydii maryaheeda ku dhigata gurigeeda meelaan ahayn haba yaraatee shaati iyo jaakeed iyo waxaan la akrinahayo oo dhan xijaabkii ma aha wixii aada u qaadanaysaan oo dhaxal u qaadanaysaan ama qabow iska xijinaysaan xijaabka hoostiisa ka qaata iskuol baa labis loo dhigayaa ama xijaabka loo dhigayaa iskuol daraadii baa xijaabkii loo furayaa oo gabadhii ay dhar fudfudud oo qaawan ku tegaysaa nin bay isla khalwoonayaan oo wax u sheegayo baraya yacni waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha shareecadu diiday wey wax daruuro ana ma aha mushkilada idin haysatana waxa weeye badweyn baad kusoo dhexdhacdeen nidaam gaala samaysatay bay kusoo dhedha yaad kusoo dhexdhacdeen nidaamkii gaaladu samaysatay haddaad kusoo dhexdhacdeenna waxa idin dhowrsoonaan karaaba aad u yar inaad ka dhex gashaan mooye yacni waxa weeya waa lagu qasbayaa maradii dhig baa lagu leeyahay sidan samee baa lagu leeyahay kullina shareecadii bay ka hor imaanaysaa kullina shareecadii bay ka hor imaanaysaa marka nin yani bas ku dhexdhacay biyo iskama dhowro adigoo badweyn ku dhex jiraay inaad haddana dhibicda biyaha iska ilaalisahay way adag tahay mana dhici karayso waxaan idinku waaninaya waxyaalahan kadaata yani waxa weeye meel baa la iga yeeday iyo iskuol baan tegey iyo marada saa ma yeeli karaa iyo yani nin maalmagoonimu ula fadhiisan karaa iyo warkaa intaad ka baxda oo waxaas oo dhan wax soconaya maehe meeshan meel idin dhaanta raadsada oo allah subxaana watacaala meelo badan oo idinka khayr badan buu idin siinayaa yani waxa weeyaan risiqa aad meeshan ku qaadataan mid ka fiican buu ilaha idin siinaya subxaana watacaala dhulkan ka taga waxyaalahaad aseegaysaan oo dhanna wax daruuro oo shareecadu ay ogoshahay ma aha daruurana ma gaarsiisna nas nusuustii shareecaduna waa diiday oo meel cad bay ka istaagtay sidii aan muxaadaradaba ku sheegay wabilahi tawfiiq insha allahu tacaala sheekh jazaak allahu khayra sheekh kolleyba laba su-aalood baa kusoo gabagabaynaya su-aasha hore sheekh waxay tahay mawduuca ku saabsan dahabka waxaa ka yimi dhowr su-aalood oo isku macno ku dhadhow laakiin waxay kala leeyihiin su-aal gabar haddii aan lacag hayso dahabna aan gado dahabkeydii aan de lacagtaydii aan deemiyey gabadhaas oo gabadhaas lacagtii ay dahabkii iiga gadato hadhowna ay lacagtii ii soo celiso sheekh arrintaas ka waran gabadh kale waxay leedahay sheekh dahabka haddii aanan rabin inaan de inaanan lacagtii aanan haysan laakiin aan u dirsado oon dalbado oo dahabkii ka waran la ii hayo markii aniga aan dalbaday dahabkii la ii hayo ilaa aan lacagtii ka dhamaystirayo gabdho kale waxay leeyihin sheekh dahabka imisa ayaa ka go-eysa maxaan oran rabaa haddaan haysto siddeetan garam miyaan bixinayaa meeqa ayaan ka bixinayaa zeko fadal sheekh bismillah dahabka sekadu waxay ku waajibtaa markuu gaadho siddeetan iyo shan gram markuu gaadho siddeetan iyo shan gram oo dahaba wixii ka yar seko kuma waajibo taasi waa midda koobaad siddeetan iyo shan gram iyo wixii ka badan ayay seka ku waajibtaa meeqaa ka go-aysa waxaa ka go-aysa boqolkiiba labiyo badh baa ka go-aysa ama lacag ahaan u bixiy oo qiimihiisii bixi ama dahab ahaan u bixiyo haddaad heli karto isagoo go-an taasi waa midda dahabka gabdhaha ka ganacsada in la dayniyo shareecadu ma ogola daynna laguma bixin karo waana ribo iska cad weeye ribaduna waa dunuubta waaweyn bay ka mid tahay sida nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yani ribadu ribadu toddobaatan iyo dhowr baab ama toddobaatan iyo dhowr qaybood bay uqaybsantaa buu nabig uri sal alay wasalam qaybta ugu dembi yar waxay la dembi tahay nin hooyadii yacni naagaystay ama hooyadii fuulay oo kaleetay ka dhiganta yacni ribada qaybaha ugu dembi hooseeya yaa waxay la mid tahay nin hooyadii xaas ka dhigtay oo kaleeto dembiga ka dhalanaya ayay la dembi tahay buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh bal waxaa nabigeena ka sugan inuu yidhi hal dirham ah oo ribo ah ood og tahay inuu ribo yahay cunitaankiisa ayaa ilaahay agtiisa ka weyn soddon iyo saddex goor oo la sinaysto marka wax sahlan ma aha inaad iska ilaalisaan weye dahabka dayn laguma bixin karo lagamana ganacsan karo dayn ahaan dahab dayntiisa lagama ganacsan karayo ayib haddii sidaas la yidhaahdo looma xeeladaysan karo dayn dahabka daynintiisa maxaa yeele shareecadu waxay xidhay xeeladaysiga ribada loo xeeladaysto oo dhan shareecadu way xidhay riddooda xeeladaysiga waxaa ka mid a ribada loo xeeladaysanayo inaad adiga lacagtii gabadha siisoo tidhaahda igaga gado hadhowna lacagtii ay kuu soo celiso waa xeeladaysi ribadii loo xeeladaysanayo wey waxaa xeeladaysiga ka mid ah inaad tidhaahdo dahabka iihay waad heshiiseen lacagtii baad ku heshiiseen dahabka iihay lacagta markaan soo dhammaystiraan dahab kaa qaadanaya ayaduna waa xeeladaysi ribada loo xeeladaysanayo ruuxii kaash haysta gabadhii markaa kaash haysata dahabkii ka gada haddayna markaa kaash u dhammaystiran haysanin adiguna dahabkaaga beec u raadso gabadhaasina ha raadsato intay lacagtaasi uga dhammaystirmayso markay u dhammaystirantana dahab ha ku gadato laakiin daynna lama ogola iihayna lama ogola aan intaan kasoo dhammaystirayo lacagtan hooyo igaga gadan hadhowna macnaha waxa wey iyadana lama ogola ribadii bay gelaysaa waxyaalahaas oo dhan waa xeeladaysi ribada loo xeeladaysanayo in laga taxadaro gabdhaha dahabka ka ganacsada ay iska jiraan ayaa loo baahaya wabillahi tawfiiq تعالى شيخ جزاكم الله خير كان الموضوع على الكل شيخ سؤال شكرا وحي لا لعب يعني جبر جبر وحي بدنا تشيء قال ايام لنعى المام يقولي اللوبان قرانك marka gabadhu waxay waxay gabdhuhu badanaa sheegayaan inay qur-aanka iloobaan ayna ku adag tahay inay xifdiyaan qur-aanka sheekh marka waxay leeyihiin maxaad nagula talin lahayd oo in aan xifdino qur-aanka iyo in aan waxaa samayno oo xifdinta qur-aanka maxaa nagula talin lahayd sheekh xifdigiisu waa shay weyn oo ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha loogu dhawaado ayaa yani runtii waxa wey waxyaalaha ugu waaweyn bay kamid tahay dadka xafadada ee qur-aanka ilahay xifdisana subxaana watacaala runtii waa dad aada u qiimo badan in lagu dadaalo qur-aanka xifdiisana waa la rabaa ruuxu inuu qur-aanka xifdiyo laakiin qur-aanka xifdintiisa markaad xifdinayso adaab bay ubaahan tahay waxaa kamid a waxyaalaha loo baahan yahay uguna muhiimsan qur-aanka markaad xifdinayso waa inaad wakti fiican siiso wakti badan waa inaad ku bixiso xifdintiisa iyo muraajacayntiisa waa inaad ku bixiso qur-aanka xifdintiisa waa inaad habeenkii ku tukato salaatuleyl aad ku tukato qur-aanka saa waa lagu xifdin karaa waana dariiqooyinka ugu sahlan bay ka mid waxaa ka mid a qur-aanka xifdintiisa dariiqooyinka kuu sahlaya macaasida iyo dunuubta inaad iska ilaaliso haddii macaasidu kugu badato qur-aanka nuurkiisa qalbigaaga waa laga ilaalinayaa waana mida imaamu shaafici caleyh raxmatullah sheekhiisii wakiic uu kula teliyo wuxuu yidhi cilmigu waa nuur nuurkana qalbi ilaahay macaasidiisa ay ku jirtaay lama geliyo ee macaasida iska ilaali haddaad doonayso qur-aan inaad xifdido waxyaalaha aada u dareemaysaan qur-aankii xifdigiisa inuu idinku adkaaday waa ishiina oo yacni macaasida araggeeda ku badan dhegsiyo maqalka ku badan yacni waxa weeye jawigii aada ku noolaydaan oo dhan oo isagoo dhanba maaragtay fasaahsan waxyaalaha ku almaansiinahaya ee nuurka qur-aanka loolayayo xifdigiisa ayay ka mid tahay waxaa ka mid a waxyaalaha ku idinku kaalmayn karaya xifdinta qur-aanka macnihiisa inaad barataan oo qur-aanka markaad macnihiisa barato macnihii ayaa maskaxdaada ku samaysmaya waxayna kuu fududaynaysaa qur-aanka xifdigiisa ayay kuu fududaynaysaa waxaa yacni ka mid a arrimaha loo baahan yaha ruuxii qur-aanka xifdinaya inuu ku dadaalo uguna muhiimsan inuu qur-aanka xifdintiisa firaaqo u helo ruux inaad firaaqo u hesho wakti badan aada ku bixiso qur-aanka xifdintiisa xifdinta laakiin waxaaba ka daran ba hayntaa ka adag waa la xifdin karaa laakiin hayntiisa kasii adag saad ku hayn lahayd ayada lafteedu dadaal dheeraaday u baahan tahay wabilahi tawfiiq
taas waxaan u sheegaynaa gabdha